idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan subax wanaagsan arooryo suuban kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxaana ka qoreen subax walibaad ka dhegeystaan star f m codka gobolka waqooyi bari wargeysyada kale ah the daily nation iyo the standard ah ayaa dhegeysataan dhegeysta waxyaalaha ugu weyn ugu muhiimsan ay soo qoraan si markaasaan dhegeystayaasha idaacadda star f m ku xiran aan anagana oo la wadaagno qeybaha dambe fursada ayaan u siiyaa saaka sidai ku abarisan kusoo kaakicin dhammaantood subax wanaagsan arooryo suuban dhammaan leeyahay dhegeystayaasha waxaana xubinta wargeysada aynala socodsiiya anigoo ah yuusuf bakat dhegeysa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhanka fariimaha dabcan waa dhanka wicitaanada qeybaha tooska dhegeystayaal aan ku horumaro wargeyska the daily nation saaka waxyaala halka uu qorayso dhegeystayaal waxaa wargeyska halkan saaka cimaan ooga dhigay qeybta u hore wejigada markay qabato political hadball dabcan waa siyaasad markaasi laisku dhidhiibayo dhanka ama gubad ahaan laga dhigay dhegeystayaal halkan waxaa wargeyska uu qoraya jubilee o d m preelection coalition tok leeyahay waxay markaasi ka wada hadlayaan arrimaha markaasi in ay doorasho gooni ah loo yara qabto ama iskura reeb ah ama reeb reeb ah dabcan si markaasi loo soo saaro ciddii hogaanka markaasi u qaban lahayd waa labada dhinaca markaasi xulafooyinka heshiisyada gaarayaan waana xisbiga taladaha ee jubilee iyo sidoo kale xisbiga o d m horkacayo raila odinga sida wargeyska saaka halka uu ku qorayo sida uu xaqiijiyay xogeyaha guud ee xisbiga jubilee ravel tuju waxaana markaasi caddeyn doontaa cidda hogaanka loo dhiibi doono iyo weliba go-aanka rasmiga laisla wada gaari doono sida wargeyska saaka uu qorayo boggiisa afraad shanaad lixaad waa macluumaad aada u dheer fara badan oo ka qoraya dhegeystayaal saaka iyadoo sidoo kale ayiyadoo markaasi sidoo kalena ay guuldaraysatay heshiis inay markaasi ka wada gaaraan ciddii hogaanka ay u dhiiban lahayd ama ay isku wada raacaan saddexda qof ama afarta qof ee xisbiga markaas ama hisbeysiga ku midoobay soo saartana oo oka waana one kenyan alliance iyagana waxaa halkan wargeysku qoraya inkastoo hal dhinac wargeysku ku faahfaahinaya dhinacyo fara badan wargeyska bogiisa afraad iyo shanaad iyo lixaad uu leeyahay wargeyska inay markaasi ay soo saari waayaan ciddii markaasi ay isku aamini lahaayeen hadday tahay dhegeystayaal musalem mudavadi iyo dabcan waraali ahaade waa musalem mudavadi iyo sidoo kale moses watengula musalem mudavadi iyo sidoo kale stephen crose misoka iyo gideon moy afartooda shaqsi shalay waxaa go-aan ah rasmi kamay gaareen kadib markii kulan ay qabsadeen oo halkaas isku wada maadeen ayna markaasi kasoo saari waayeen go-aankooda rasma kama dambeys laakiin dib ayay markaas iskugu laabanayaan iyadoo markaas halkaas aysan jirin wax kasoo naasacad iyo weliba taageerida o d m waxaa halkaa markaasi noqonaysaa in ay weli arinta markaasi ay cakiran tahay nin lisku waana markaasi laisku dhidhiibayo siyaasadda madaxweyne ku-xigeenka asna islaam wargeyska wuu ku qoray qeybtiisa afraad iyo shanaad iyo lixaad isagana qayb ayuu markaas wargeyska ka qoray uu leeyahay waxa uu ku sugan yahay gusi waa dhankaasi kisi halkaasi uu asagana markaasi doonayo in uu sii xoogaji oo sii xoojiye markaasi xulafadiisa siyaasadeed ee xildhibaanada halkaasi uu ku leeyahay iyadoo markaasi qaar ka mid ah xisbiga o d m iskaga soo baxayaan dabcan xisbiga raila ama xisbiga o d m raila ay kasoo baxayaan inay imaanayaan xisbiga u d a sida markaas wargeyska saaka uu qorayo waxaa oo dhankiisana markaasi ka wadwadaa xudxudasho taageerida meelaha weyn uu ku leeyahay raila odinga si markaasi dhabarjab uga geysto dadkii taageerayaashiisa ama dadka xildhibaanada siyaasiyiinta ku sugan baarlamaanka iyadoo qaar iminkan taageer uu kaga hayso dhanka ukisi dhegeysta sida wargeyska uu qorayo boggiisa shanaad isla wargeyska bogiis afraad iyo shanaad iyo lixaad aan ku guda jirnaaye dhegeystayaal waxauu sidoo kale hal wargeysku qoraya uu leeyahay waxaa markaas iyagana heshiise halkan ka gaarayaan waana qeybta afraad ee loogu magacdaray the forth forces waa xooga afraad dhegeystayaal ay ka mid yihiin sida mukhisa kitui iyo sidoo kale justin muturi iyo kifuda waa kifuda kibwana oo ayagana markaasi sameysanayaan new alliance dabcan waa dabcan alliance kaloo ah haddana ayay markaasi samaysanayaan ama dabcan bahwadaag siyaasadeed ayay doonayaan inay ka samaystaan muqiisa oo kituy oo markaasi kasoo shaqeeya hay-adaha caalamiga ee dunida ayaa markaas isagana horaan sheegay shaaciyey inuu u tartami doono kursiga ugu sare ee wadanka ee madaxtinimada ee sanada labada kun labaiy labaatanka justin muturi waa afayeenka baarlamaanka halka kifuda kibwana waana gofanaha countiga makweyne dhegeystayaal sida uu wargeyska saaka u qoray waxaana heshiisyadooda ay doonayaan inay ku wada gaaraan sidoo kalena waa wejiga afaraad ee ama forces ama xooga afaraad ee dhanka siyaasadda iminkan kuwa kale kusoo biirayaan iyadoo horaanba arrintan ay isku cakirneed taagneedna iskudhiib ama iskudhidhiib ay u tagneed siyaasadda markii laga reebo madaxweyne ku-xigeenka haddaba waxaa markaasi iminkan soo baxaya qeyb kale oo ayagana cilaaqaad dhanka siyaasadeed samaysan rabaan halka kifuda kibwana dhanka markaas eastern uu kasoo jeedo waa dhanka markaas qoomiyadda kambada halka justin muturi waa afhayeenka baarlamaanka uu bartamaha ama mount kenya uu kasoo jeedo sidoo kalena mukhisa kituyi wuxuu sidoo kale kasoo jeeda dhankaas iyo dhegeystayaal western halkaasoo doonayaan in siyaasadooda ay ku xoojiyaan laakiin waxaa isku keenay ayaa markaas wargeyska weli uusan kala cadaynin kala faahfaahinin laakiin ay tahay mid siyaasadda horaan ama ciwaankiisa wargeyska uu kaga dhigay political hardball adag tahay in siyaasadda laisku dhidhiibo dhegeystayaal hogaamiyaasha iyo xulafada iyo weliba xisbiyada waxay markaas iminkan u suxul duubanayaan dhammaantood sidii ay halman ama hal mowqif ay ku wada lahaan lahaayeen laakiin waa laisku fahmi lahay siyaasadda sanadkan labada kun labiyo labaatanka marka laga reebo xisbiga u d a oo u eg midkaasi mid ka madax bannaan oo sidoo kalena u socdo mid gooni goos ama goon ama gooni ama goonidiisa u socdo ayuu markaasi kaga dhigaa wargeyska uu leeyahay waktigii ayaa markaasi ay heshiisida ayaa socota waxaana iminkan ay kasoo bilaabanaysaa iyadoo markaasi doorasho loo qaban doono kala reeb ama kala reebitaan ah ee xisbiyada markaasi coalitionka u socdo wada hadalka ciddii ay kusoo saaran lahayd hogaankana u dhiiban lahayd xisbiga jubli waa xisb xaakimka talada haya dhegeystayaal iyo xisbiga o d m sida markaasi u xaqiijiyay ravel tuju dhegeystayaal xisbiga o d m waxaa iminkan uu xiriir wanaagsan uu doonayaa inuu aada ula samaysto dabcan dhegeystayaal xisbiga jubli wargeyska sidoo kale boggiisa tobnaad halka wuxuu qorayaa waalidiinta iyo qoyska ehlada labada wiil ee walaalaha ahaa ee la dilay ayay markaasi ka codsanayaan dowladda inay dabcan cadaaladda loo sameeyo oo markaasi lixda sarkaal ee booliiska loo soo xiray markaasi la dilay waqtigii bandowga wiilashaasi labada ah duqa u dhalay dhanka waxaa la sheegayaa inay dowladda embu waxay dowladda ka codsanaysaa in cadaaladda loo marsiiyo sida ay qabto lixda markaasi sheekhsiyi kadib markii loo gudbiyey ama loo gudbiyeyba ciidamada dambe baaris ay u gudbiyeen kuwa dacwad soo egidda dalka ee d p p dhegeystayaal wargeyska boggiisa tobanaad ee qoraya saaka wargeyska sidoo kale halka wuxuu qorayaa saaka laleeyahay kenyaanka waxaa markaasi noqonayaan kuwa u dhimanayaan cudurka covid sagaal iyo toban kuna soo badanayaan dhegeystayaal iyadoo tirada markaasi sii badanayso lagana walaac qabo dabcan caabuqa covid sagaal iyo toban afar kun saddex boqol waa afar kun saddex boqol iyo konton ayaa markaas isniinta aynu soo dhaafna la sheegaya in ay sare usii kacday qiimahaana markii laisku celceliyo ay sare usii dhaafi karto bilaha soo socdo iyadoon dabcan cudurka uu soo badanayo sidoo kalena kan imikan wejiga kale ee la imaado uu noqday midka loogu magacdaray delta waxaana ay noqonaysaa in imikan faraha uu ka baxay sidoo kalena uu ku faafay meel weliba dhegeystayaal sida loo si wargeyska uu ku qoraa boggiisa tobnaad cudurka covid sagaal iyo toban dhimashada laga yaabaa in ay sidoo kale sii badato oo sidoo kale waa uu soo laba kaclinaya cudurka safmarka covid sagaal iyo toban iyadoo dadkana dhammaan taxadarka aysan sameynin dhegeystayaal iyadoo dad badan ay walaaci cabsi ay ka qabaan waxaana iminkan meelaha qaar ugu badan sidoo kale wargeysyada uu wargeyska u qorayo oo sida nairobi sidoo kale gaarisa ayaa ka mid a reer gaariso ayaa maqlaysaan meelaha iminkan gaariso in badan bay isdhihi jireen waa cudur waa cudur ma jiro waa hergeb hergeb waa hergeb xanaaqe iyo howlo aa loo jeedan bay horaan dhihi jireen wargeyska meelaha ayuu kusoo daraya waxaa ka mid a gobolka waqooyi bari gaarisa inay markaas uu kusoo badanayo iyadoo halkaasna lasoo sheegayo in ay weli dadka iska indhatirayaan cudurka safmarka covid sagaal iyo toban afduubkii iyo weliba kala fogaashihii halkaas aysan ka dhex muuqanin wargeyska sidoo kale qeybtiisa dambe wuxuu qorayaa waxuu halkan leeyahay jaamacadihii waa ardadii sanadkii labada kun iyo labaatanka dabcan fasalkii afraad ay u fadhiisteen waxaa iminkan wargeyska uu leeyahay ilaa iyo afar iyo toban kun oo arday ah ayaa oo ku guuleystay inay jaamacadaha aadeen ayaa weli ilaa hadda soo xaadirin kuwaas oo markaasi jaamacadaha aanban aadin waxay aadayaana leeyahay qeybaha markaasi trainingka ama kuwa markaasi farsamooyinka gacanta iyo kolojyada qaar ayay u aadayaan halkaasi iyo weliba in ay bedelaan koosaskii aysan jeclaysaneyn ilaa iyo hadda weli ma laga haya sida warbixin ay soo saartay jaamacadaha lagu sheegay halkan waxaana ay sheegayaan inay qaarkood ku guuldareysteen inay sidoo kale soo buuxiyaan foomamkii markaasi la doonaya inay buuxiyaan ku biiraan jaamacadaha waa kuwa markaasi dowladda ka bixinayso ilaa iyo hadda waa lalayaab ayay markaasi ku noqotay waana sanadkii ugu horeeyay arday markaasi tiro intaas dhan afar iyo toban kun oo markaasi la doonaya in jaamacadaha ay ku biiraan sidoo kalena waa kuwa markaasi dowladda ay ka bixiso aysan soo xaadirin sidoo kalena aysan soo buuxinin araajidii iyo kubiritaankii iyadoo qaar la sheegaya in ay ku bireenba farsamooyinka gacanta ee kolejyada iyo sidoo kale kolejyada sida gaarka ah loo leeyahay waxaana ay adkaadsay oo la fahmi layay sababta markaasi keenayso iyadoo baaritaana ay socoto waxaa ku keenaya waa dabcan caruurta inay halkaasi u wareegaan waana afar iyo toban kun oo caruur ah waa tiro markaasi u badan oo lala yaaban yahay afka ay qabsadeen macalimiintii ama lakjaradadii jaamacadaha waxbaraayeen eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal subax wanaagsan arooryo suuban dhegeystayaal meel walba aad joogtaan halkan aan ku fiiriyo mount kenya iyadana sidoo kale waxaa markaasi maada karo ay leedahay a section of leaders form two committees dabcan waa laba qof oo markaasi ay se wada saxiixeen draft ay sheegayso inay markaas aysan lagu hogaamin karin sanada labada kun labaiy labaatankaas madaxtinimada dhegeystayaal u d a waa dabcan madaxweynaha wuxuu leeyahay waxaa markaas waqtigii imikan hogaamiyaasha soo xulan lahaayeen qofkooda ugu muhiimsan iyo weliba twenty twenty two political coalition wuxuu leeyahay waxaana imikan anaga noqonayna mid rival ah oo dabcan rival waxaa loola jeedaa midka markaasi kasoo horjeeda iyagana raila odinga waxay markaasi u muuqataa in guulihiisa rajada uu ka gaari doono haddii ay wada midoobaan dhegeystayaal waa sida markaasi uu qabo raila odinga mar uu shalay ku sugnaa wuxuu leeyahay wiishal suun anveil waxaan soo saari doonaa markaasi baabuurkii hal marna wada qaadi lahaa oo aan ku socon lahaa oo diversity of kenya ama xiriirka kenyaanka ama dhammaan isku wada keeni lahaa in aan kawad dhamayn doono noqon lahayn dhul markaasi aaminitaan ah ama loo golleeyahay wuxuu leeyahay waxay noqon doonaan markaasi wadan aan dhammaan isku wada keeni doono systemkana sidoo kale siyaasadda iyo weliba dhaqaalaha ayuu leeyahay o d m party raila odinga ayaa sidaas leeyahay waa tahay haddaba dhegeyste waxaa wargeyska halkan sidoo kale u qorayaa waa tahay waa tahay waa tahay wargeyska waa soo qabsan kartaa wargeysada kale the standard iyo the daily nation adiga ay macluumaad fara badan ka siraadsan kartaa dhegeysta soo qabso wax badan ka ogow wargeysada waxyaalaha kala duwanee bogagooda hore ay ka qorayaan star f m oo codka gobolka uqeybir ayaa dhegeysanaysaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhegeysta meel aad joogto meel walba aad joogto haddii aad gaarso wajeer mandheera tanariva kuale clive meru iyo sidoo kale mombasa aad ku sugan tahay subax wanaagsan ayaan ku leeyahay nairobi haddaad ku sugan tahay israel aad ku sugan tahay sidoo kale xeryaha qaxootiyada dhadhaab haddaad ku sugan tahay sidoo kale dhanka etoobiya haddaad ku sugan tahay subax wanaagsan ayaan ku leeyahay dhanka gedo subax wanaagsan iyo baled xaabo dhammaantiin meel walbaa naga dhegeysanaysaan cod kasta r f m si uu kuusoo gaarayo subax wanaagsan ayaan ku leeyahay dhegeystaha qadka ugu horeya subax wanaagsan ayaan leeyahay walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa mandheera
magacaaga caafimaadka abubariga dheg dheg magacaaga magacaaga igu- igula hormar
cali cadow cali cadow mandheera ka waran mandheera bashbash iyo barwaaqa haye
waa kaasoo sheekh oo sheekh xuseen jabuutin waa noo imaaday oo xalay waxaa waaye masaajidka weynkaan u fadhinay waadigii maasha allah waa taa sheekha ka faa'iideysta ka faa'iideysta cabdiw cabdow ka faa'iideysto sheekha walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu yuusuf bakad waxaan ku salaamay imraan subax waan wanaagsan waa nuur dhankaas tanaariba nuur taraari taraariba ka waran saaka
alxamdulilah walaalow goobtaan ka joogno basbasi buraqaan alxamdulilah waa bariga aad buu iskaga wanaagsanyahay xaaladda waa iska okay aada iyo aad
waan iska fiicannahay walaalow maas meel baadiyaan u baxo meel miyi baa joogaa aad baad umaadsanta nuurow baadiyaha roob iyo iyo weliba barwaaqe baraaraan dhammaan ni- nii rajeynaa reer tanaariba
maayo walaalow xilli barbax baa lagu jiraa xagaa baa lagu jiraa maaragtay dadka aad buu maaragtay iyo maaragta u dhibaadan yahay oo maaragta u jul yahay xagaaga abaaraha inagoo ka dhaceen aad baad umaadsanta nuurow abaaraha ilaha dadka soo samata bixiyaan leeyahay walaal soo dhow magacaaga subax wanaagsan halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamay misbax bajaaj mustafa wajeer ka waran saaxiib alxamdulilah saaka waa iska fiican waa hawada waa qabowdahay alxamdulilah wax dhiba ma jiraan dhegdheg soo ma ahan akris akriska waa loo dareeray alxamdulilah laakiin adeecadana dhigto mar markoo way naga dhuntaa wax baa laga qaban doonaa saaxib musdhafe wajeer walaal wax wanaagsan aan ku salaamaya الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبدو كورن حريها ما شاء الله ويسبك وصلح وعنا وناكسان حريها صحوتية وحبنتا كل ما عرضنا حرها ما اشتغل الأومن كثرونها عصيبي سوشتي رجشتا ما اشتغل وحدا فقير بغن بيور إيجي نرى بغن على رجيفا بكنا بغنا ما اشتغل وحلاقة قابسنا إن استطالها لقبو هذا عبسا سوشتي رجشتا وقف قصد حولية كرمت كرمتي الله ودعاه marka dareenka xoolaha u afku ku yara badan yahay sida kaleeta xaaladda jawiga maasha allah way aad baa loo wacana loo wanaagsan yahay waa dadka xus- dhegeystayaashii dhammaantiinba meel kastoo lagu baryo waxaan idin leeyahay subaxdaadin wax aad baad umahadsan tahay cabdu cabdu waa mahadsan tahay isbitaalada hala aado ee yaan la cabsoonin karatiilka wuu jiraa walaal soo dhow magacaaga السلام عليكم يوسف فقط وانكم سلامة waa kaa qaada ugaas
دعالة واي دعالة بمباسا ducaale ambaase ka waran saaka نو أرنت وا دق دق واي واحد ما جرى ولا واحد جرى مشي كرناه aha
أرنت وا صفة عم بأكل صعدة صفة عم بنلوى بس aad iyo aad واحد ما جرى خير ما نفور رجلها saaxiib aad baad umahadsan tahay ducaale walaal soo dhow magacaaga
alo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat ullahi barakaatu waxaa nuuro jooga xagadheera nuur xagar dheere ka waran xagadheera alxamdulilah waa lagu abari ku fiican ilaah noo abari ku garad bloggay ka joogtaa balowga diiwan aan joogaa maxaa
diiwan xaafadda xaafadda diiwan xaafadda g one aad joogtaa
diiwan aan joogaa ha alxamdulilah tirasoobka nooloo bilaabay waxbarashada waa loo diray nabad baa lagu abari aad baad umahadsan tahay saaxiib ninkaasi g one iga soo wacay nuur walaal subax wanaagsan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حلو جو كنت مباسا
يا
مباسا هذا نو جو مباسا أنا كور مباسة ساكا
الحمد لله هذا لو في عني أي
الحمد لله هذا لو لذين لكنك سماها
الحمد لله الحمد لله هذا ما صنت أنا مباسة وماسين هاي ولا الصبح ولا أحسن
wanaagsan waa cayiis bow ما قاعد alaikum waa aadan maxamed cabdi هلكي
masalaani وصلاني كور ساكا أنا
masalaani masalaani nabadaan ugu barya alxamdulilah balaayana bashbashay buraaqa intaan ka warqabno معاه لها ضلها يا مركا هذا نو dareere wax kasta waa loo dareere yaa معاه لها ضلها يا مسلاني ساكا
hadalhayda u fasliya oo koroliya wada kala caro مهم dadkii hirgib baa ahay iyo kana ahay un dadka waa la xanuunsanyayn iyo waxay waxay hobashii karno آه مسلاني تي جارة ميس بس تي جار ساكا سو يقا سو عيسى maali masalaani jaara أوكي هذا ما صنت ساحب jaara masalaani masalaani nafteed هذا ما صنت ساحب waa iska fiican alxamdulilah intooda waa dhagdhag saas ah هذا ما صنت ساسا أنا وماسين هاي ساحب الصبح ولا أحسن
waa wanaagsan oo wacan ما قاعد أي شيء
cabdillahi sir oo musalaan joogo عبد الناصر مسألة كورن
musalaana waa la fiican alxamdulilah waxaa waa hirgis herga moogu هرقبا كوايا
ah بولدا كوسو انتاي
yaa بولدا كوسو انتاي عبدو
buulada buula qalaangal ولا غلاقل انو قصور هذا مركز هذا اسبال لو جي
cisbitaan hirga jir waay
الله ادبو ما سي دغيساسي دغيسا ugu dambe qadka soo wanaagsan soo dhawow
الو صباح وناسة waxa waxaad haysataa toban il birqsi toban il birqsi baa haysataa مدار لغني عجيز صباح وناسة كلية subax la mid ah الحمد لله إلهي ما له واحد بعطيه مجد وأكف لحناي aad iyo aad intaan ogna hadda wax dhibaato ma aanan naqlin oo marka aad baan u wanaagsanna waxaan leenahay dadka eh, xanuunsan allaha caafiyo aad baad umaasan tahay maxamuud daahir dhaqan oo mahadsan saaxib Waan leeyahay, dadka waxaan ugu baaqaya inaa jaanjeero sagaal oo la isjaanjeero aad baad umaasan tahay maxamuudow Jiraan waa in la isjaanjeero jaanjo weligeedaa jiri jirtay marka dadka yaa laga cabsani daawada mahadsanid Isjaanjeeriya, asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دقيساس قدك تلفونك قدام بي دانك وعتنادان كو اوغانو صحو البس دقيساس سوي كوسو كاكعان كو بريستان مقل كده عدنا غيب اي كتاي دقيستيل ادو دما سنتين سيدا قروح لبدن ادو الله سعوتان ستار اف ام حبينتا ورقين سيدا يوسف بكت waxaa markaas inoo sii xigi doonaa dhegeystayaal wararka ee sideedii subaxnimo ee faadmo ibraahim waxaana sidoo kale sii xigi doonaa qadarada iyo dhahyada iyo weliba barnaamijkii weynaa ee hogaanka ee suxliba aad dhegeysataan dhegeystayaal waxaana markaas inii daadihin doonaan yusuf bakad iyo sidoo kale maryan tawane inta ka hor ee mawjadaas ka weycelin si wararkii barnaamijyada idaacadda aysan kuu dhaafin idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal taarikhda waxay ku beegan tahay ama ku asteesan ama ku asteysan tahay sideed iyo tobanka bisha sideedaad ee agoosto sanada labada kun koob iyo labaatanka kuna soo dhawada barnaamijka hogaanka oo iminkan si toos ah inoogu bilaabanaya dhegeystayaal waa maalin dhegeyste arbaco ay tahay xaaladda dalka ayaan barnaamijka ku eegnaa barnaamijkan waxaa si wada jira aynu igu daadihin doonaan yuusuf bakad iyo sidoo kale maryan tawane saaka waxaan ku leeyahay wax badan ka ogow countigaad ku sugan tahay haddii aad mandheera ku sugan tahay wax badan ka ogow saaka lacagaha loogu talagalay iyo waxa halka sida loo adeegsaday waxyaalihii markaasi looga faa'iiday tan iyo labada kun iyo saddex iyo tobankii waana devolutionka ama dowlad wadaajinta isla gaarisa sidoo kale wax kala soco kala ogow tan iyo tan iyo markay bilaabatay labada kun saddex iyo tobanka ilaa iyo sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka hal sano oo ka soo hartay taasoo ku biishuban doonto la- toban sana ah oo markaasi dowlad wadaagga ay socoto ama dowlad wadaajinta ay socoto isla wajeera meesha kama marna dhegeysta lacagtii loo qoondeeyey iyo dadka bulshada halkaasi ku dhaqan waxaalaha markaasi ka faa'iideen isyelo sidoo kale marsabi tanariva xog fara badan ayaa saaka markaasi iniigu haynaa dhegeystayaal hadduu eebaha raalli ka noqdo barnaamijkan ah waxaa markaasi soo fududay sidoo kalena soo saartay maryama laakiin dhegeystayaal marka hore iyo ogolada inaa mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah inii soo qabto shirkadda usanem waxay markaasi ku leedahay ka faa'iideyso dhulka springfield ee naakuru wejiga shanaad ee labaatan daqiiqo oo baabuur ah aada ugu jiri karto magaalada naakuru wuxuuna markaasi ku yaalaa beeraha markaasi sheekisheega kasoo horjeedka warshadda shamiitada ee simba oo sideed kun oo mitar u jirto wadada weyn ee xiriirisa naakuru iyo eldoret dhulkan waa mid ka mid ku habboon beerashada wuxuuna markaasi leeyahay deer biyo koronto iyo weliba waddooyin wanaagsan haddii aad markaasi toban boos aada iibsato waxaad helaysaa hal boos oo bilaash ah dhulka waxaa la iibinayaa lacag gaaraysa ilaa iyo shan boqol sagaashan iyo sagaal kun waa lix boqol oo hal kun ka dhiman dhegeysta laakiin marka hore deposit ama lacag horumaris ah ayaa bixinaysa oo gaaraysa ilaa iyo lixdan kun special offer ayaa hadda markaasi shirkadda ay ku leedahay waana kuwa usanem ee shirkadda markaasi loogu magacdaray springfield nakuru waxay iminkan leedahay dhul markaasi qiimihiisa aada u jaban ayaan ku haynaa oo gaaraysa ilaa iyo shan boqol kun sid waa shan boqol oo kun lacaga waxaa sidoo kale iskaga bixin kartaa in yar in yar waxaa loo yaqaano installments dhegeystayaal in yar in yar ayaa iskaga bixin kartaa taasoo lagu qabanaya ilaa iyo laba iyo toban bilood haddii markaasi dhulka kuleelaha markaasi uu ku dila mandheera aad ku sugantahay kuleel fara badan mar walba aad sheeganayso ilmihii booga ee kaaga soo baxayaan dhul maad uga qabsatay dhankaas naakuru waxaad dhulka soo arki kartaa maalmaha sabtida iyo weliba arbacada haddii aad joogto nairobi halka naakuru aad soo arki karto maalinta ama maalin weliba shirkadda ayaa markaasi qaad markaasi kaa qaadaysa islamarkaana ku soo celinaysa waxaa la kulmaya dhismaha ama lagu kulmaya dhismaha kencom ee nairobi toddobada subaxnimo naakuru waxaa lagu kulmayaa moolka westside ee sideedda iyo kon- iyo qadar soddon daqiiqa ee subaxnimo xafiiska magaalada waxauu markaasi ku yaalaa dhismaha international life house ee waddada markaasi mamangina dabaqa lixaad xafiiska westland wuxuu ku yaalaa dhismaha limark dabaqa afaraad waddada church road wixii faahfaahina fadlan kala xiriir eber toddobaalaba shan eber eber eber laba laba laba ama uu- lambarka hadduu mashquulsan yahay macariir uu kaa yahay ama uu kuu noqdo lambarka kale ayaa beegsan kartaa wici kartaa waana lambarka ah eber toddobaalaba shan eber eber eber lix sideed eber isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal intaan laakiin maryamo aan mikrofoonka ku wareejin dhegeyste haddii aad dhihi jirtay dabcan kaarki ma hayo oo wax ayaa si iga qaldan ma la socota in shirkadda safaricom ee markaasi kuu qofkisa sidoo kalena ay wax waliba kuu fududaysa dhegeyste haddaba qaraac star four four four hash ama xidig afar afar afar afar geys kadibna ka faa'iidayso labaatan daqiiqo ama raallahaada waa labaatan shin oo aad ku hadli karta hal saac dhegeysta waa lixdan daqiiqa aad ku hadli kartaa kuna shukaasan kartaa ehelada qaraabada asxaabta tolka dhammaan aad ku wada hadli kartaan haddii aad qaraabo goys aheyd labaatan shin maanta qoyskaada u gasho wac eedada adeerka abtiga qaraabada gabadhi kaa wiilad kaa yare war maanta la dhan ninka abshir ahaa maxaa ku dhacay dadku maanta soo wacayay dadka dhammaan buu umu dhiman rabaa kolba soomaalida waa taqaanaaye star four four four hash halka kuwa markaas isxudxudanaya ama isshukaansana ama isgadgaadana sir baan ku hayaa saaxib haddii aad shaqa la'aan tahay ama gabadha haddii ay shaqa la'aan tahay anigana sir baan ku hayaa marka hore waxaad dhahdaa gabadha inaad mashquulsan tahay markii afar saaco habeennimo la gaaro gabadha ballan u qaad inta safarcom ee socoto labaatanka shilin fursadaad u hesho waxaad ku dhahdaa saaxibi hadda kadib waxaan ku soo wacay afar saaco habeennimo insha allah hadduu eebbaha raalli ka noqdo hayaha kule idaacadahe markii afar saac la gaaro telefoonka qadka waxaad waxaad iibsanaysaa ama waxaad leedahay yuusufow saaxibo waxaad iisoo dirtaa labaatan shin oo kaar ah labaatankii baan kuu soo dirayaa kaar baad ka dhiganaysaa adigana waxaad markaasi lagu siinayaa lixdan daqiiqo bal afar saac baa bilowday waxaana hadalku kaa soo gabagabanaya shanta saaco habeenimo waa mar sheekadii ay dhammaatay wax walba lagu heshiiye inteen degaa maxaan kuu dhigaa maxaa sidan maxaan kuu xiraa mataaji baan ku xiraa macabaayad baan kuu xiraa oo sheeka waxaa loo jooga waa heshiis la gaarayo heshiis la gaarayo kuwa isxusxudanayo haddii ninkaada uu kaa maqanyana ka wanaagsan waxaa leedahay axmedow caruurta way qanaysan yihiin waa la aqaana hooyada iyo gabdhaha ya wadaadka wadaadka markuu guriga ka soo baxo yacni safar nairobi soo aada waxaa gabar yaraad baa yara xanuunsatay ka horma imaan rabtaa isbitaal baan u baahan nahaye waa gabdhaha xariifka gabdhaha xariifada waa gabdhaha xariifka ah gabdhaha reerka jecel waay gabdhaha saas dhahayaan saaxib waa sidee maanta waxaan ku leeyahay star four four four hash ama xidig afar afar afar afar gees ayaad qaraacaysaa kadibna dhegeystayaal ka faa'iidayso sidaad rabta aad u hadli kartaa dhegeystayaal waana labaatan shilin waxaana ku hadli kartaa lacag gaaraysa ilaa iyo lixdan daqiiqo dhegeyste fursad markaas shirkadda safaricom ay kuu siisay maanta ka faa'iidaysta dhegeysta fursad ayan ku sayrin haddaba dhegeysto dambeeyo ma gaaro doqon calaf ma lahan bulshada soomaalida waxay markaas jeceshay inay hadasho eelada qaraabada dad asxaabta dhammaan ay wada hadlaan safaricom waxay markaas kuleed waqti badan hadal oo fariinta gaaban asxaabtada ihlada qaraabadaada u diro soomaalida waa bulsho afka waxay isugu gudbiso marka loo barbardhigo qoraalada waxaa markaas jecelnahay aniga iyo maryamaba inaan wada hadalno wada sheekaysano aniga waxa sheekada isku fududayn karno oo fariin qaar aan u diri karno laakiin waxaan ka doorbidnaba in aan kon labaatan shin aan kaar aan qaadanno kadibna lixdan daqiiqa aan ku wada hadalno dhegeystayna soo wac inoo sheeg inaad markaasi ka faa'idaysatay bal labaatanka daqiiqa sidaa uga faa'idaysatay lixdan lixdanka daqiiqa raalli ahaada waa labaatanka shilin lixdanka daqiiqa farqiga u dhexeeya labaatan shin oo kaar aad gashatay iyo weliba kan aad srifatay oo lixdanka daqiiqa lagu siinayo idaacadda star f m codka gobolka uqeybara dhegeysanaysaan dhegeystayaal waad mahadsantihiin sida quruxda badan mar weliba nala socotaan iyadoo saaka dhegaysan wax badan aad ka ogaan doonto kauntigaad ku sugan tahay lacagaha qarashaadka ay qaataan ee dadka halkaasi ku dhaqan weliba tirkoobkii ugu dambeeyey sanadda labada kun sagaal iyo tobankii iyo dowlad wadaajinta dabcan labada kun saddex iyo tobankii soo bilaabatay ilaa iyo koob iyo labaatanka iminka la marayo waxaa isbedelay qorshaha iyo weliba waxyaalihii markaasi horaan dowladaha ama dowladda dhexe hoos imaan jiray iminka markaasi gacanta loo geliyo qofka barasabka adigaa soo dooratay oo qofka markaas aad maamulka gacanta u dhiibatay waana ku ammaanantay in markaasi si wanaagsan uu adiga kuu hago hadday tahay dhanka markaasi infrastructure dhegeysteen oo dhanka markaas wadooyinka arrimaha markaasi bilicda magaalada iyo sidoo kale dhanka caafimaadka preprimary dhegeystan education waxaa loo yaqaana dhegeysto waa ilmaha e c d ga loo yaqaano dhanka beeraha dhegeystayaal horumarka magaalada waxaasoo dhan haddii markaas in badan aad ka sug aad ka sugaysa uhuru kenyatta iminkan adiga gafana aad soo dooratay cali rooba haddaad soo dooratay mise mukhtaar mise kan gaarisa haddaa soo dooratay cali cali buno qorane mise isyolo soo dooratay mubaaso cali xasan jowha soo dooratay iminkan dabcan wixii markaasi kuu qabsoomay waad ogaan kartaa toban sano oo markaasi soo socotay oo keli ay ka harsan tahay saddex boqol lixdan iyo saddex maalmood ayaa ka harsan inay markaa toban sano ay ku shubato dhegeystayaal waa tobankii sane markaasi laga joogo dowlad wadaajinta dhegeystayaal isbedelada markaasi loo lagu tilaabsaday lagu dhaqaaqay iyadoo markaasi guddoomiyaha ismaamulka mubaase cali xasan joho gobolka xeebta uu sheegay in hanaanka dowlad wadaajinta ee kenya ka dhaqan gashay sanadkii labada kun saddex iyo tobankii laga dhaxlay faa'iidooyin badan waxa uu tusaale u soo qaatay dabcan adeegyada caafimaadka ee hadda markaasi laga fidiyay isbitaalka weyn ee xeebta oo markaasi ku matala dhegeysa xasuusnoow haddii markaasi maneera aad ku sugneed oo markaasi safarro dheer usoo geli jirtay imaan jirtay magaalada magaalada nairobi oo aad u imaan jirtay in markaasi keliyaha waxyaala qaar lagaa sifeeyo kansarka howlaha lagaa sifeeyo iminkan in howlahaada markaasi si fudud lagugu fudayn karo taasina ay fudaysay loogana faa'iidaystay arrimaha markaasi dowlad wadaajinta fududaysana markaasi ninka markaas hogaanka u haya ee cali rooba cali xasan joogo ayaa hoosta ka xariiqay inuu markaasi x- een, uu sheegay agabkii horaan markaasi loo baahnaa ee markaasi meelo fog loo aadi jiray iminkan in gudaha laga helay isla sidoo kale gobolada waqooyi bari ayaa markaasi waxyaala qaar u qabsoomay inkastoo laakiin sidii la rabay wax aysan u qabsanin dhegeystayaasha ayaan noo kala caddeyn doonaa maryama dhegeystayaal barnaamijka waxaa si wada jira u soo saareen inkastoo eh, markaasi soo fududaysay maryama tawane
waa tahay yuusuf waad mahadsan tahay dhanka kale ee naam- dhanka caafimaadka ayaad ka dhawaajisay balse si haddii loo eego dhanka kale ee gaaj- ee ka hortaga abaaraha iyo gaajada iyo mm, soo food saarto een, wad- ismaamulada loo yaqaano asalska ama saxaraha ama oomanaha ah ayaa waxay yeelayaan oo loo qoondeeyey een, ah, shan milyan aan ira- shan boqo- shan boqol iyo konton iyo sideed milyan oo lacag ah een ismaamuladaasi ka faa'iidaysanaya lacagtaasi waxa ay ka mid- kala mid yihiin turkana marsabit wajeer mandheera ayaa ka kala faa'iidaysanaya waxaa la leeyahay waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo lacagtaasi een dowladdu waxay sheegtay in ay raashiin bixinaynin lacag caddaan ayay bixinaysaa Cash.
taasina ahem taasina waxaa u sabab ah maamul wanaaga ama dowlad wanaag een, devolutionka dalka lagu soo kordhiyey een wasiirka een sida uu sheegay een maamul wanaaga ama dowlad wanaajinta eugene wamalwa wuxuu leeyahay een guri kasta waxa uu helayaa een haddii si loo eego shan kun iyo shan boqol ayuu helayaa guri Oo kasta lacag ah.
lacag ah waxaa loo qoondeeyey inay ka faa'iidaysato een ah, shan boqol iyo konton iyo sideedkaas milyan boqol kun oo guri ayaa loo faa'iideeyey lacagtaasi een, waxay helayaan ayagoonan waxba ay ka go'in shi shilin ay ka go'in oo embaasada ay shilin ugu go'in ayay helayaan marka mm, haddii si loo fiiriyo way horumartay dhanka kale wuxuu ka dhawaajiyey dhanka caafimaadka Aad iyo Een, wuxuu sheegay ismaamulka mandheero mar uu booqasho ku tegay inuu een, een, aan idhahdee gobernatoraha ismaamulka mandheera uu geeyey isbitaalka weyn ee mandheera halkaasi oo uu ku arkay qalabka keliyaasha lagu dhaqo sidaa ogaan jirnay ma lahaan jirin ismaamulka gobolka waqooyi bari ismaamulada gobolka waqooyi bari mashiinta caafimaadka ee loogu talagalay critical issueska ama xaaladaha gargaarka ee degdega ah ee caafimaadka ma yaali jirin sida uu sheegay eugene wamalwa waxa- een, waxay ku qasbanaa bukaanka inuu usoo guuro ismaamulka nairobi si uu uga helo gargaar caafimaad een, isbitaalka weyne kenyatta national hospital isaga oo dadka een, uu la joogo familkiisa qaraabadiisa ku noqonaya een, ah, dulsaar dhanka qarashaadkana een, transport baa ka baxaya inta ilaa een, ah, townka uu ku aadayo ama kenyatta hospital meel uu ku yaalo waan garanaynaa upper hill ayuu ku yaalaa dhanka iyo upper hill markaad aadaysid qarashaadka kaa baxaya laba boqol waaye een, marka wuxuu sheegay in ay weekly looga dhaqi jiray ama isbuuciyo laba isbuuc ka bacdi kiliyooyin eh, loo dhaqi jiray kilida aad u aadi jirtay marka kilida marka aad aado een, waxaa kaa baxaysa qarashaad ayuu leeyahay qarashaadka kaa baxo cisbitaalka kenyatta wuxuu kaa qaadanayaa waayo waa een, waa goob caafimaad lacag buu u baahan yahay markuu qabanayo adeegyada caafimaadka uu fidinayo een wuxuu bixinayaa een shan boqol een waxaa bixinaysaa shan kun iyo shan boqol lacag ayaa bixinaysaa een wuxuu leeyahay marka la geeyey mandheera dadka waxay ugu kaaftoomeen inay usoo safraan meelihii usoo safri jireen oo ay la wadaagaan dadka kale een noloshooda een caadiga iyagoo guryahooda jooga waxaana ka yaraanaya qarashaadkii ay bixin jireen ee expenseski ay kusoo safri jireen haddii ay noqoto wuxuu leeyahay qofka hadda mandheero jooga een, ee caafimaadkiisa keliyaha ka buka waxaa looga dhaqayaa keliyaasha isagoo gurigiisa jooga aanan wax dhibaato ah ka la kulmin een, shan boqol oo lacag kenya ah taasina wuxuu ugu mahadnaqayaa een, dhanka iyo maamul wanaajinta ayaa sababta ayuu leeyahay Een, dhanka ayaan maanta la fuguri doonaa dhanka kale ismaamulada ku horumaray een haddii dhanka iyo ay noqoto devolutionka ama maamul wanaaga waxa ugu horeeya ismaamulka majakos ayaa ugu horeeya oo kaalinta koowaad galay dhanka iyo marka ay noqoto een wuxuuna ku hogaaminayaa lixdan iyo kow dhibic shan boqolkiiba ayuu ku hogaaminayaa majakos ayaa ugu horeeya bongoma ayaa ku xigto viiga bomet kuwale elgoyo marakwet een taitatafeta kisii westbokota kamega kiricho een muranga nandi i- een usingishu mombasa ayaa een wa- ismaamulada ku horumaray dhanka iyo een tan iyo marka la soo dejiyey maamul wanaaga ismaamuladaas ayaa ka mid ah dhanka kale waxa uu sheegay in een ma eugene wamalwa dhanka kale wuxuu sheegay in qa- haddii ay doonayaan inay ismaamulada hormaraan een qarashaadka la siiyo ismaamulada waa inay boqolkiiba soddon ay dhalinyarada aadaan Aad.
dhalinyarada haddii ay aada waxaa looga kartoomaya ayuu leeyahay in in waktiga doorashada aan hadda ku jirna ee ololaha doorashada in aad in aasasabto ama aad musuq maasuqdo in dhalinyarada si ay adiga kuga codeeyaan waa laga kabtoomaya ayuu leeyahay waxa waayo haddii boqolkiiba soddon wuxuu leeyahay anagoo in in ministayaasha ah ama in wasiirada ah ayaanu lagu qasbayaa inaan in boqolkiiba soddon aan eegno dhalinyarada marka wuxuu leeyahay ismaamulada haddii ay ku in ay ku taageereen madaxweynaha in boqolkiiba soddon dhaqaalaha ama qarashaadka loo qoondeeyo ismaamulada ay aadaan dhalinyarada waxaa looga kaltoomayaa oo looga gudbayaa xilliga doorashada inaad een, aad barido ama aad musuq maasuqdo dhalinyarada si ay adiga kuga codeeyaan een, marka arintaasi een, dhanka kale wuxuu ka dhawaajiyey in ismaamulada ay ku tiirsan yihiin un urarka een, k r a inay ku tiirsan yihiin ee, dowladda national government ay ku toosan yihiin ama dowladda ko- een, sare dhe- dhe- dhexeyn ay ku toos- ay ku tiirsan yihiin waxaa looga baahan yahay uu leeyahay waa inay kasoo dhisaan qarashaadkooda dhanka iyo een, canshuurta ay ka qaadaan ismaamulka gudihiisa waa inay ku tiirsanaadaan ayuu leeyahay oo ay soo saartaan lacago kale si ay ay dheg- ay u qabtaan shacabkooda waxsi dheer ama een, ah, loo gaaro hiilsigii ama yoolkii la hiigsanayay ayuu leeyahay marka een, dhanna markaad ka eegto wuxuu leeyahay een, dhanka kale waraysi mar uu siinayay een, siyaasi waan kusoo noqonaya qodobkaasi Mhm.
waa tahay eh, maryama dabcan eh, bal countiyada markaas haddii aan fiiriyo gobolka waqooyi bari lacagaha kala duwan ay helayaan dhegeystayaal haddii aad og tahay adiga county aad ku sugan tahay haddii aad ku sugan tahay gaarisa ma la socota lacagta kuusoo gasho sanad maaliyadeedka sanada labada kun koob iyo labaatanka labada kun iyo sidoo kale labaatankii waxaa leeyahay markaasi waa lab- laba iyo labaatanka dhegeysta lacagihii markaasi countiyada soo galeen iyo weliba qarashaadka lacagaha soo galeen in badan ayaa markaasi go- eh, dabcan gobolka waqooyi bari ay lahayeen waxaa markaasi nagu lahayaa arrin markaasi marginalised ah waa dad dabcan dad markaasi laga tiro badan yahay oo markaasi horumarada markaasi countiyada kala duwan ay gaaraan anaga ma gaarno ma helno Maati- laakiin waxaa markaasi dhegeysta aniga ku haya in horumarkii ugu horeysay ay imika gacantaada aad kula imaatay sidoo kalena adiga markaasi qofka aad doonto aad soo dhisan karto dhisan karayso dhegeystiya haddii aan fiiriyo dhegeystayaal gobolada waqooyi bari bal een, sida u kala horeeyaan bal waxyaalaha countida markaasi haddii aan fiiriyo eh, countigu hore ee markaasi lacagta qarashaadka ku baxayso iyo weliba dowlad wadaajinta qaabkii looga faa'iidaystay horumarka ay gaarsiisan yihiin dhegeystayaal haddaba countiga wajeer markaan fiirino laakiin dadka ku dhaqan inkastoo sanadkii labada kun iyo laba- labada kun eh, sagaal iyo tobankii aftidii markaasi la qaaday sidoo kalena tirkoobkii wadanka laga sameeyey ayaa weli inkastoo qayle ay ka taagan tahay ayna ku sheegeen soomaalida gobolka waqooyi bari inay tiradaasi rasmiga saxda ahayn laakiin qarashaadka weli waa uu ku socdaa oo qarashaad aada u tiro badan ayay markaasi helaan dhegeystayaal haddaba markaa fiiriso qarashaadka ay helayaan eh, countiga markaasi gaarisa haddii aan ku hormaro lacag aada u tiro badan ayuu helayaa waana markaasi qarashaad qofka markaasi eh, raalli ahaada dhegeysta waana qarashaad markaasi qofka uu heli karo een, gaarisa gaarisa haddii aan ku hormara dhegeystayaal countiga gaarisa waxaa markaasi lacag uu helaya gaaraysa ilaa iyo toddoba bilyan laba boqol lixdan waa laba waa lixdan waa laba waa toddoba bilyan lix waa laba waa toddoba bi waa toddoba bilyan eh, laba waa waa toddoba bi- waa toddoba bilyan labaatan iyo lix milyan saddex boqol oo kun oo lacag ah ayay markaasi khasnada usoo gelaysaa dhegeystayaal dadka halkaasi ku dhaqana waxaa markaasi la sheegaya inay yihiin sideed boqol koob iyo afartan kun saddex boqol konton iyo saddex inkastoo laakiin dhaliil ay ka wadaan ayna sheegayin tirada rasmiga saxda inay ahayn waa tirkoobkii ugu dambeeyey la sameeyey dhegeystayaal haddaba waxaa markaasi waxyaalaha ugu wanaagsan dhegeystayaal aad ogtahay lacagtaasi tirada badan ay kusoo gelayso in markaasi ay ka qaban doonto sidoo kalena ay ka shaafinayso ka kafti- ka kaftoomi karto dadka ay ka sixi karto countiyadaasi maamulka gabanaha in markaasi ay tahay in uu ka haqabtiro arrimaha dhanka biyaha waxbarashada ee dhanka hoose ee pre education loo yaqaana dhegeystayaal ee primary eh, markaas e c d ga in howlaha uu kasoo kobciyo deegaanada fogfog meelaha fogfog ee iskuulada aan helin karin tababarka ama sidoo kale waxbarashada rasmiga sidoo kale waxaa ka mid ah dhanka fayadhowrka howlaha markaas ge- eh, wada- wadooyinka iyo sidoo kale dhanka caafimaadka in ay heer wanaagsan ay ka gaarsiiyaan gobolada in badan ayaa mar- maryamay aan ognahay in dadka ay ka caawin jireen ay dhihi jireen waxaa naga haystaa dhanka culeysyo kala duwan ee dhanka caafimaadka laakiin imika lacaga aada u tiro badan oo weligood xitaa countiyada gobolka waqooyi bari ee gacanta aysan ku dhigin ayaa imika gacanta ku dhigaya xasuusnow eh, maryama countiga mandera asagana waa uu soo raaca waa countiyada gobolka waqooyi bari markii ugu loo fiiriyo uguna badan in lacagta markaasi ay soo helaan ama ay aadka uga tiro badan markii loo fiiriyo waa lacagta markaasi aad markaad qiyaasto aad dhihi karto waa lacag ee dabcan ee xitaa sad- labada county ee kale gojeer iyo gaarisa ay markaas eh, wax ka qaban karto ama ay ka deeqi karto waa lacag aan weligood xitaa soo marin inkastoo loo fiiriyo meelaha ee poverty meelaha markaasi abaaraha ama dhibaatada ay ka jiraan Ee, gobolka ee, intaana ka bixin ee, ah, maryama ah fiiriyo Gaar- gaarisa waxaa markaasi leeyahay dhanka poverty waa boqolkiiba afartan iyo sagaal dhibic ratio markii loo fiiriyo ama rateska markii loo fiiriyo waxaa leeyahay waa afartan iyo sagaal dhibic laba boqol waa tira markaasi aad u bad- u badan oo aan markaasi ee, iska xamili karin sidoo kale aysan soo saari karin culeysada kala duwan ay helayaan Ee, g- ee, dabcan wajeer haddii aa- dabcan mandera waxaa leeyahay waxay helaysaa lacag gaaraysa ilaa iyo toban bilyan oo lacagta dalkani ee kenya waa bilyan haddii lacag milyan ma aha dhegeystayaal lacag bilyan ah oo wax badan oo kuu qaban karta dhegeystayaal dadka halkaa ku dhaqan waa tirakoobkii hadda u dambeeyey ee markaas la soo saaray laakiin inkastoo gobolka qoybari sida horaan aan xusi sheegeen in aysan ku qanacsanayn tirakoobkaasi laakiin waxay dhan yihiin dadka reer mandheera sideed boqol waa sideed boqol lixdan iyo toddoba kun afar boqol konton iyo lix inkastoo sanadkii ama labadii kun iyo sagaal iyo tobankii ay ka badneed waa la- waa la raalli ahad waa labada kun iyo sagaalkii ay ka badneed ay gaaraysay hal dhibic laba shan milyan oo qof ee Madeira ay ku sugan laakiin tirakoobka waxaa markaasi laakiin tani ay tahay lacag aad u tiro badan inay helayso waana lacagta markaasi sanad maliyeedka loogu talagalay in markaasi howlahooda ay markaasi ku daberaan dhegeystayaal tiro aad u badan isla kauntiga wajeer haddaan fiiriyo dhegeystayaal waxay helaysaa sideed em, bilyan ayay helaysaa lacag ah iyadana sidoo kale ma gaabato ma gaabato oo sidoo kale hoos uma dheg oo dabcan kama lidato meelaha marka qaar ay helayaan laakiin da- markaan fiirino ee, povertyga waxaa markaasi aad u sareysaa oo ay gaaraysaa siddeetan iyo afar waa countiga wajeer halka mandheera ay tahay siddeetan iyo toddoba dhegeystayaal dadka markaasi dhibaatada ee, a- abaaraha waxyaalaha kala duwan ay markaasi la kulmaan taasna keentana in dowladda ay u badiso lacagaha ee markaasi ay u qoondeynayso dhanka waqooyiga bari dhegeystayaal waa arrimaha markaasi dowlad wadaajinta iyadoo dhegeystayaal aad maqli doontaan ee cade xasan oo joho oo ah ka hadlaya bal ka faa'iidaysiga haddii maryam ay dhegeystayaasha aan dhegeysiyo bal waxyaalaha ma laga faa'iidaystay iyo gobolka eh, dabcan oo dhanka xeebta inkastoo gobolka waqooyi bari aan fiirin doono eugene wamal waa eugene Wamalwa.
wamalwa oo ka hadlaya arrimahaasina aad dhegeysan doontaan laakiin marka hore aan ku horumaro dhegeystayaal Sura yenda hivi ukija hapa inarudishwa my friend. Here in Coast General Hospital. Sahihi ati utoboke moyo, ati moyo ufungike. Zamani tulikuwa tunachanga kila siku mamilioni kupeleka watu India. Sahihi unaingia Coast General saa moja usubuhi, saa sita usubuhi umetengenezwa, saa kumi na mbili jioni unaenda home katika hospitali ya Coast General ndani ya kaunti 001 wacha mchezo wewe mtajua mjui devolution hapa imefanya kazi kiasi kikubwa hapa kumefanyika mambo hospitali hii na wacha niwaambie nilikaa mimi nilikuja hapa nika the first visit tuko general nilitoka na machozi so leo tuko hapa hamujaelewa nyinyi wacha niwaambie kiswahili mwelewe hiyo mashine ambayo tumelaunch hapa leo kwanza ni mashini ya kipekee na ya kwanza katika taifa nzima la kenya
waa tahay dhegeystayaal een, mak- dabcan mikrofoonkaan ku wareejin doonaa mariimo laakiin marka hore iyo ogalada dhegeysanaya in nisoo qabta mid ka mid ah adeega een, ka mid ah eh, qaybta barnaamijka shirkadda safaricom ayaa waxay markaasi kuu keen lehdo fursaddii ugu wanaagsaneyd ee abid aad markaasi eh, qofka uu ka heli karaa telefoonka casriga ee shirkadda isgaarsiinta safaricom ay ugu talagashay unaa telefoonka markaasi newray safaricom dhegeysta telefoonka waxaa markaas aad ka heli kartaa shabakada masako com dukaanka shirkadda safaricom iyo dhammaan dukaamada markaas lagu iibiyo telefoonada waa fursadii abid ugu wanaagsaneed ee safaricom ee macaamiisha ku siinayso telefoonada casriga ee aysan ku dhaafin ku seegin dhegeysta fursadan tusaale dhegeysta markaad hayso telefoonka casriga oo aad internet u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan karta waxyaabo badan sida inaad markaasi ka barato xirfadaha cusub googoleka waxaa ka bar- kaga bari karta oo adigoo doonaysa inaad telefoonka wax badan kaga ogaato kaga barato oo markaasi aad jeceshahay aad ka heli kartaa telefoonkaasi cus- cusub ee qiimaha badan qiimaha jaban dhegeystayaal waxaa sidoo kale u adeegsan kartaa inaad gurigaada kaga soo shaqeyso adigoo markaasi telefoon aad dabcan haysanin laptop iyo computer waxaa sidoo kale u isticmaali kartaa tilmaamaha qareerada google map dhegeysta waxaa loo yaqaano sawiro qurux badan sidoo kale waad kaga qaadi kartaa kamero fiican ayuu leeyahay telefoonkaasi waxaa arkaysaa dad markaas imikan adeegsanaya telefoonka oo markaas u riyaaqay adiga maxaa kuu diiday inaad u riyaaqdo maanta waa haysataa fursaddii markaasi ebed aad ku taamaysay haysatana markaasi dhegeystayaal waxaana telefoonka uu yahay telefoon qiimo jaban oo markaasi kugu haboon labaatan shin ayaa markaasi maalin waliba iska bixin kartaa haddii aad awoodin maalintaasi labaatanka sidoo kale waxaad iska bixin kartaa usbuucii bisha aad ku bixin kartaa telefoon casri ee new ray safaricom marka hore iska horbixi lacag laba- konton waa shan boqol oo horumaraysa waxaana markaasi arkaysaa dad aad uga faa'iidaystay waxaana ka mid ah gabdhaha in telefoonada markay soo qaateen ay ka barteen qaybo kala duwan iyada cunadaas loo kariyo haddii markaasi cunada ay ka yara liidatay oo duqa uu mar hore ka hor- uu ka horbixi markii shaqada loogu talagalo iska bixi jiray uu ku dhihi jiray alla iska daa Zaynabay waa hore wax kasii cunaya iminkan ha dhibaato ku haysata waa iska saa cunada waa inaad qiimaysaa cunadaada markaad waxaaji u karinayso isku xiran isqurxinta iyo sidoo kale cillaanka ayaa ka mid ah inay gabdhaha ay isku qurxin karaan dhegeysan oo aad kaga baran karto intaad saaluun meelo qaar qof kale lacagaad siin lahayd adiga markaas ay kugu fudud oo wax badan ka bagan- ka baran kartaa telefonka soo qabso oo kaga fadhiiso haddaa maantaba teg teg dukaanka kugu dhow ee safaricom si aad u hesho telefoonka casriga maanta oo fursad ay kugu seegin kugu habooneed oo in badan aad raadinaysa kuna taamaysa dhegeystayaal waxaan isku soo laaban doonaa warkii sagaalka subaxnimo dhegeystayaal barnaamijka maryamo iyo sidoo kale bakat hadduu eebaha raalli ka noqdo qeybaha dambe dhegeystayaasha ayaan fursad u siin doona si markaasi aan uga ogaano bal xaaladaha ee wadanka marka tan iyo dowlada dejinta waxaale ay kaga faa'iidaysteen iyo waxa markaasi u baxay u iftiimay dhanka gobolka waqooyi bari qeybaha dambe ayaan dhegeystayaasha u siin doonaa hadduu eebaha raalli ka noqdo waata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari aad dhegeysaneysaan dhegeystayaal barnaamijka bakad iyo maryamo tabane ee hogaanka xaaladda dalka dhegeysan aan ku eegeynay saakan waxaa diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa dhanka dowlad wadaajinta waxaala markaas laga dhaxlay laga faa'iiday dhegeystayaal itdo tan iyo markii labadii kun iyo sidoo kale saddex iyo tobankii dowladda si rasmi ah markaasi ay u dhaqan gashay sidoo kalena waxyaalo fara badan laga soo markaas looga faa'iideysto dhegeystayaal waxaana markaasi uu qorayaa sida dastuurka dalka labada kun iyo tobankii ay ahayd markii heshiisi markaasi ar- arrimo markaasi horumarineed looga wada gaaray sidoo kalena lo- een, arrintaasi ay dhaqan gashay labada kun saddex iyo tobankii waana waqtigii markaasi devolutionka uu bilowday ilaa iyo afartan iyo toban ismaamul ee wadanka ku koomay- uu ka kooban yahay ayaa markaasi loo kala qoonday lacago aada u tiro badan iyadoo markaasi loo maray hanaanka wax iskudubar- waa dabcan iskudubaridka iyo weliba la socodka de- eh, lacagaha canshuuraha ee loo yaqaano kuwa c r a the commission on revenue allocation kuwaasna oo markaasi lacagta dul soconaya lacaga aad u tiro badan ayaa markaasi loo kala qadiy sidoo kalena waxaa loo kala qaaday sida dhibaatada faraha badan goobaha iyo weliba kala dambeynta iyo dhanka xu- meelaha xunxun ee dabcan aadka een, dhibaatada ay ka haysta dhaqaalahooda sare loogu kicinayo waxaana ka mid a dhegeysaa dadka badi dadka siday u kala badan yihiin kawntida u kala badan yihiin waxaa sidoo kale ka mid ah meelaha markaasi povertyga ama dhibaatada culeysyada kala duwan ay ka haysato dhanka waxaa ka mid ah waxbarashada pre primary education waxaa sidoo kale dhanka caafimaadka ama health care dhegeystayaal waxaa sidoo kale ka mid eh, dhanka wadooyinka iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi aas-aasiga ah kawntida markaasi kala duwan u ah iyadoo sanadka ama toban sano markaasi ay u dhammaatay gobolka waqooyi barina waxaa markaasi ka mid ah meelaha lacagaha aad ku tiro badan ay u heshay dhegeystayaal sida horaan markaasi aan sheegnay waxaa ka mid ah sida kawntida mandheera wajeer gaarisa oo markaasi lacagaha aad u tiro badan helaan gaarisa waxay hesha toddoba halka wajeer ay haysa shi- sideed halka sidoo kale kauntiga mandheera uu helo toban bilyan lacagta waxaa balse loo kala qaaday qaybta markaasi povertyga ah ee markaas ay ugu badan yahay ee dabcan ay ugu kala badan yihiin iyadoo halkaasi dadka dhaqan ay ku yihiin dad markaasi iska xoolo dhaqato ah aysan markaasi horumarka ay aada uga hooseeyaan laakiin in badan waxay markaasi ku dhaliili jireen in dowladda markaasi ay gacan bidixayso hal- hanaanka markaasi horumarineed dhanka wadooyinka dhanka waxbarashada arrimaha caafimaadka taasoo imika la kaabay dhegeystayaal ama la fududeeyey ee asoo gacanta loo geliyay ismaamulada ay gabanaha gaca- kauntiga si markaasi howlaha dadka ay u baahan yihiin ay aada ugu fududeeyo eugin wamalwa waa wasiirka arrimaha howlaha dow- dabcan dowlad wadaajinta ama devolutionka waxaa in badan markaasi ka hadlay arrinta taagan ee wadanka taasoo ku sheegana inay tahay mid markaasi loo baahan yahay in waxa looga qabto wadanka kobcinta iyo dhaqaalaha taasoo keenay in ay markaasi looga baahan yahay loona markaasi fudayn karo keliya sidii markaasi dhaqaalaha wadanka loogu kobcin lahaa iyo sidoo kale loogu fudin lahaa ismaamulada kawntiyada in la gaarsiiyo halkaasi sheegana inay tahay mid Een, dabcan aan dhegeysan bal eugin wamalwa of 25% of public procurement for the youth, just like he's done in South Africa. And then at the time, he was Minister for Finance and Deputy Prime Minister. And we tried at the time, uh, the government said, no, we can start with 10%.
dabcan wuxuu markaasi sheegayaa in dhaqaalaha markaasi doonaya in diiradda ay ku saaraan sida horaanba maryame ay sheegtay ay is- dabcan diiradda ay ku saari doonaan in dhalinyarada markaasi kaalin weyn ama qeyb liwaaxda ay ka qaataan horumarinta sidii dhaqaalaha sare loogu qaadi lahaa iyo weliba kawntida markaasi diiradda loogu saari lahaa in fursado fara badan loo heli loo heli lahaa in badan waxaa jiraan dad shaqaala'aan iska ahaa in badan laakiin waqtigii dowladda ama dowlad wadaajinta ama ismaamulada ama kawntida ay imaatay in fursado fara badan loo helay taasi keentana in fursadaha ay aad markaasi usii bateen dhegeystayaal aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddaba shirkadda markaasi ee dhulka iibiso ee loo yaqaano shirkadda usanem waxay markaasi ku leedahay ka faa'iideyso dhulka springfieldna kur wejiga shanaad ee labaatan daqiiqa ee baabuur ah aad ugu jirto magaalada nairobi oo aad naakuur dhegeystan wuxuuna ku yaalaa beeraha gasheega ee kasoo horjeedka warshada shamiitada ee simba ee sideed kun mitir u jirta wadada weyn ee xiriirsan nakuri eldoret dhulka waxaa mid markaasi ku haboon beerashada wuxuuna leeyahay deer biyo koronto iyo weliba wadooyin wanaagsan haddii aad toban boos aad iibsato waxaad helaysaa hal xabo oo bilaash ah waxaa sidoo kale lacagta aad bixinaysa ay tahay shan boqol sagaashan iyo sagaal kun oo markaasi marka hore aad iska bixinayso lacag deposit ah oo lixdan kun ah dhegeystayaal sidoo kale yaryar ay lacagta iskaga bixin kartaa waxaana dhulka kusoo arki kartaa maalmaha sabtida iyo arbacada haddii aad joogto nairobi halka nakuru aad soo arki karto maalin weliba shirkadda waxaa markaasi eh, eh, kaa qaadaysa sidoo kale kusoo celinaysa meelaha ay horaan kaa qaaday waxaa markaasi la kulmaya dhismaha ama loogu kulmaya dhismaha kencom ee nairobi toddobada subaxnimo ee nakuru waxaa lagu kulmaya moolka westside ee sideed ee qadar eh, toddobada subaxnimo xafiiska magaalada waxa uu ku yaalaa dhismaha international life house ee wadada markaasi mamangina dabaqa lixaad xafiiska westland waxa uu ku yaalaa dhismaha lemahaka ee dabaqa afraad ee wadada church road wixii faahfaahina fadlan kala xiriir eber toddoba laba shan eber eber eber laba laba laba laba ama lambarka kale kala xiriir eber toddoba laba shan eber eber eber sideed lix waa lix sideed eber dhegeystayaal aa kugu dara mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan haddaa in badan markaasi ku taami jirtay jecleed inaad sidoo kale youtube-ka wax walba aad kala socoto wixii aad jecleed aad ka daawan jirid aad ka daawan lahayd laakiin waxaa laga yaabaa in ma- marar badan daatada ay ku ciisho oo sidoo kale youtube-ka aad ku gelweyso laakiin iminka waxaa anagaa kuu sheegayna shirkadda safaricom sidoo kale ay ku leedahay waxaa markaasi iminkan ku gaarsiinayna dabaqii waxaalihii markaasi aad ku taamaysad jecleed taasi oo ah dhegeyste inaad ka magaalada joogto iyo adigoo miiga geelaada lo-daada la jiro inaad sidoo kale kala socon karto wixii dunida markaasi ka ka dhacayso dunida u casriyooday shirkada safaricom waxay ku leedahay anaga kaa dabageenaynaa oo markaasi la soco waa inaad markaasi qaadataa oo sidoo kale la socotaa ama aa qiraacda lambarka star five four four hash ama xidig shan afar afar afar geys haddii markaas horaan aad isku diiwaangeliso well and good Haddii- laakiin aad isdiiwaangelin marka hore lambar one kusii dhufo kadibna halkaa kala sii soco waxyaalaha kala duwan ee shirkada markaasi kuu fududayso youtube-ka qaybta kala duwan aad wax walba kala- kaga daawan karto haddii aad xiisayso qur-aanka haddii aad xiis- xiisayso muxaadarooyinka haddii aad xiisayso xadiidada wacdiyada muxaadarooyinka waxyaalaha kala duwan iyo qurxinta noocyada kala duwan ee laansaarka iyo haddii aad markaasi xiisayso inaad wax badan kaga barato kaga ogaato qaabka kala duwan ee cunnada loo kariyo ay weliba sida chipska loo kariyo sida loo kariyo ee, dhagayste ee, jabatiga canjeerada een, bariis dalaca bariis maarageeda waxaas oo dhan haddaad bara- doonayso waxyaalaha lagu dardar ingredientska waxyaalaha mamacaan- mamacaaneyn karo haddii aad ba- doonayso inaad barato waad kaga baran karaysaa qaybta youtube-ka aad aadaysa halkaas ay hawsha markaasi kugu fudanaysa si wanaagsanna markaasi kaga- aad kala socon kartaa dhegeyster maanta baqaraac star five four four hash kadibna lambarka koowaad ku surifo haddii aad markaasi sii iibsan kartana moo aan lacag wa- ka- ka yar dabcan kaa baxaysaa sida labaatan shilin soddon shilin konton shilin afartan shilin oo markaasi wax waliba aad kaga daawan karto wararka xitaa aad ka- aad kala socon karto emailka xitaa aad ka- aad wax kaga darsan karto sidoo kale shaqo aad kaga raadsan karto qaybta youtube-ka waxyaala fara badan ayaa markaasi project wax- dadka ilmaha wax bartaan xitaa jaamacadaha ku jiraan halkaas ay wax kaga ogaan karaan waxna casharada markaasi uga fududaan karaan maanta waxaad sugaysaa anigana waxaan ku leeyahay waa ku fududahay duqeyda waagii hore dabcan waxyaala qaar ay xiisan jireen laakiin markii duniyadan casirooday wixii bay waayeen laakiin youtube-ka maanta waxaa u sheegaya in laga helay sida ge- gabeer oo dabcan geeraarada gabayada waxaasoo dhan waa hawsha way fududaatay waqtigaada maanta waad haysataa dhegeystayaal maryama
een waad mahadsan tahay dhanka kale een waxaa la- een soo socdo in la qabto shirka toddobaadlaha ee sanadlaha ah waa shirkii toddobaad waxaana lagu qabanayaa ay yeeshaan een gog ama een urur goboleedka iskugu imaadeen ururka iskugu imaadaan gabnatoreyaasha dalka ayaa waxaa lagu qabanayaa ismaamulka makueni ayaa lagu qabanayaa een balse waxaa arrintaasi ka hadlay gabnatoraha ismaamulka makueni kivuta kibwana waxa uuna sheegay in een devolutionka ama een uh, dowlad wadaajinta ay caqabad hortaagan Aad iyo tahay aad.
taasina ay ka mid tahay caqabadaasina ay tahay in xifaaltan uu ka dhexeeyo een dowladda dhexe iyo ga- ga- ismaamulada inuu xifaaltan ka dhexeeyo Aad iyo ayuu aad.
sheegay waxaa looga baahan yahay ayuu leeyahay in ay sii wadaan waaye een uh, ismaamulada barasaabyada dalka waa inay sii wadaan ay hore usii wadaan dowlad wadaajinta een dhaqaalaha la siinayana wuxuu leeyahay mararka qaar ayadoo ka yar tahay shan- boqolkiiba shan iyo toban waa inay arrintaasi ay xoogga saaraan ay siday dhaqaalaha ku kobcin lahaayeen ay xoogga saaraan wuxuu leeyahay waxa aan ahamiyada siinaa sidan qarashaadka u bixin lahayn een waa salariyada ama Lacagaha mashaaryada sanadka, ha ha.
mashaarida dadka wa- saa u bixin lahaynay iyo biilasha dadka hor yaalla bending billska ayaan saa u bixin lahaynay ayaan xoogga saarnaa balse wuxuu leeyahay waa inaan xoogga saarnaa dhanka kale ee horumarinta een ismaamulka aan ka nahay gabnatooraha ama aan hogaamino ayuu leeyahay dhanka kale een waxaa arrintaasi asna soo hadal qaaday oo ka hadlay wasiirka een eugene wamalwa ayaa soo hadal qaaday oo wuxuu leeyahay haddii ay qarashaadka bixin waayaan dad bixiyey baa jira oo si wanaagsan u suubiyey baa- buu leeyahay ee qandaraasyada la siiyey dadka qandaraasyada ah, qandaraasleyda dadka wax u qabtay ismaamulada wax u qabtay lacagaha la siinayo dad bixiyey oo si wanaagsan ku bixiyey baa jirta iyo kuwa aan si wanaagsan ku bixin ismaamulada qaar oon si wanaagsan ku bixinin buu leeyahay haddii ay bixin waayaan lacagaha loo qoondeeyey ee loo sii soo daynaya ayaa laga jaranayaa ama la istaajinayaa si ay u bixiyaan lacagaha horyaalla ee qandaraasleyda ay qandaraaska ka fuliya ismaamulkaasi ay ka howlgalaan
waa tahay dabcan ismaamulada waxaa sidoo kale aad loogu dhaliilaa lacagaha qandaraaslada ama dadka markaasi mash- eh, mashaariicda kala duwan ee ka ka fulin ama ka sameynayaan inay sidoo kale lacagihii aysan helin waxaana sidoo kale dowladda ama kawntiyada sidoo kale waxay ku sidoo kale sii ee- ee- ee- eedeynayaan dowladda dhexe oo sheegayan in lacagaha weli aysan soo sii daynin lacagaha qarashaadka le waxaa lii markaasi la doonaya in lagu fududeeyo sidoo kalena lagu hormariyo eh, kawntida In- waxaa u moodaa maryanay in dhinacada kala duwan ee eedan isku jeedinayaan sidoo eh, howlaha lacagaha markaasi ku aadan boqolkiiba dowladda waxay bixisaa shan iyo toban kawntida markaasi la siiyo lacagaha laakiin in badan lacag fara badan ayaa la siiya kawntida oo laakiin waxay leeyihiin qaabkii markaasi wax lagu dabari lahaa ayaa badan oo qarashaadka waxay leeyihiin markaasi kawntida horyaalo inkastoo laakiin markaad fiiriso horumarada qaar ee kawntida sida hadaba kawntiga machakos oo kale markaad fiiriso kawntiga nakuru eh, kawntiga markaad fiiriso eh, eh, kisumu Eh, markaad isku barbarigto gobolada waqooyi bari dabcan farqi weyn ayaa u kala dhexeeya xitaa waxaa arkaysaa in marka magaalada aad soo galayso bilicda ama beautification waxaa loo yaqaano bilicda eh, magaalada wixii wixii qurxin lahaa ma- wixii soo jiidan lahaa in markaasi aad uga hooseyso xitaa waxaa ka mid ah magaalada xitaa in la dareemo in ay ka jirto dowlad wadaajin ama ay ka jirto magaalada magaalada inay tahay magaalo markaasi lacag inay ka dhex taallo ee markaasi bilicda ama marka hore aad magaalada soo gelayso in aad dareento ee dabcan een qawow aad dareento ama jirkaada u dareemo qawow ilaan geedihii meesha aad ku beertay soo jiidashadii bilicda wadooyinkii la qurxiyey la hagaajiyey in dhaqaalihii markaasi laga dhex dareemo Eh, markaad booqato dabcan eh, magaalooyinka kale waxaa arkaysa dareemaysaa in dhaqdhaqaaq fara badan uu ka jiro laakiin ismaamalada gobolka waqooyi bari markii hadda laga soto is- eh, dabcan ay ka yara shaqeynayaan isbitaalada howlahaas iminkan ay ku howlan yihiin Eh, sida wasiirka xitaa eh, dowlad wadaajinta eugene wamal waa uu sheegay Eh, wuxuu tegay ismaamulka mandera waxuu sida ho- horaan adiga sheegtay wuxuu tegay ismaamulka mandera wuxuu sidoo kale soo arkay gabana roba waxyaalaha uu qabtay ee ka mid ahayd mashiinada markaasi ana- kuwa daaliska ama keliyada- keliyaha lagu dhaqo wuxuu u arkay dadka in dhibaato fara badan ay u qabeen dadka reer mandera safaro badan ay soo geli jireen lacaga fara badan ay ka bixi jireen u imaan jireen nairobi sidoo kalena dadka qaraabada qoysaska halkan baden ay ku ahaayeen ama sidoo kale culays fara badan ay kala kulmi jireen Ee, qarashaadkii lacagii ka bixi iminkan wuxuu leeyahay waxay u nagaadeen lacagihii qarashaadkii ka baxayeen waxaa lii faraha badnaa halkan ayagoo markaasi ka helaan dabcan wuxuu la jeedaa halkaas in goobtay kasoo joodaan goobtay yacni goobtay goobtay ka soo jeedaan in wixii dhan ay ka heli karaan taasi ayaa keentay in howlaha markaasi ay u fududaysay ayna ka mid tahay waxyaalaha markaasi laga dhaxlay dowlad wadaajinta Eh, dabcan waad dareemi kartaa eh, sida gobol- eh, dabcan ga- gabarada waxa ay xitaa qudhooda ay sheegayaan inay markaasi kaalin weyn ay qaybahooda ay ka kala duwan ay ka ciyaarayaan sidoo kalena ay ka mid tahay in cilaaqaad wanaagsan ee dhexda ka dhex muuqatay dadka eh, goobaha kala duwan dhexda ka dhex jiro waa dabcan markaan eh, go- eh, cilaaqaadkan kuleeyahay ka dhex jiro waxaaba eh, g- sida countiga tusaale oo kale gaarisaan usoo qaadanayna En waxaa dhexgal fara badan dadka isdhexgaleen shaqooyinkii faraha badnaa dhalintii faraha badnaa jaamacadii kasoo bixi jireen markaasi shaqo sii raadsan jireen oo wixii dhan adkaaday laakiin iminkan county waliba wuxuu gacanta ku hayaa dad gaaraya ilaa iyo toban kun ilaa iyo sideed kun ayuu gacanta ku hayaa oo shaqaale ah oo howlihii markaasi kala duwana ay ka qabanayaan isla countiga mandheera sidoo kale dad aad u tiro badan buu gacanta ku hayaa isla countiga wajeer gacanta gacanta ku hayaa bal ka waran eh, labaatan ku- kun oo qof ah gobolka waqooyi bari dowladda la- ma u helan shaqa laakiin taasi waxaa fududaysay eh, markii arrimo fara badan laisla arkay oo la sheegay in ay tahay mid markaasi lagu hagaajin karo sidoo kale lagu dhaqdhaqaaqyada faraha badan lagu joojin lagu xakameyn karo taas oo keliya ay keeni karto laguna dabari karo in lagu xoojiyo arrimahan dowlad wadaajinta laakiin waxaa markaasi taalaa maryamay laisweydiinaya ay tahay lacagaha sidii la rabay ma loo Loo maamulaa ma isticmaalay.
loona isticmaalaa Aha.
Mhm.
waa tahay dhanka kale eugene wamalwa ayaa sheegay in qarashaadka ama in dowlad wadaajinta ay keentay in dhaqaalaha dalka si isku mid ah loo wada qaybsado En ismaamul ayaa wuxuu helayaa dhaqaale intaa lagu filan waayo lacagta waxaa lagugu dhiibaya qofa adiga soo dooratay Aad iyo aad.
haddii aad dhihi jirtay dowladda dhexe Aha.
waxba nooma qaban En waxa ay noo qabatay ma jirto Dal- dalkeeda unbay dhisatay kenyada kale kenyada en gobolka waqooyi bari kenyada kale wuu ka gedisan yahay haddii aad fiiriso horumar ahaan haddii aad fiiriso dhaqaale ahaan haddii aad fiiriso caafimaad anigoo mandheero ka imaaday maxaa igu qasbay inaa imaado nairobi caafimaad qarashaad iga baxaan sida uu sheegay wasiirka En qarashaad iga baxaan qarashaadka markay iga baxaan igu laba jibaarmaan caqabadan kusii noqdo familka inta mise aan guri kiraysto mise aan qarashaad unba iga baxaan adiga En taasi waa laga kaftoomay ayuu leeyahay waxaa kow waxa ay, ay dowlad wadaajinta ay horseeday in qarashaadka dadweynaha ay si wada jira u wada qaybsadaan Aad iyo aad.
ayay horseeday dhanka kale wuxuu leeyahay waxa aa wanaagsanaaday xiriirka dadka kala dhexeeyo waa waayo waa isdhex galeen Aad iyo qofa aad.
adiga soo dooratood wax u dhiibatay ayaad wax weydiisanaysaa Aha.
Wa- in- beri waad la xisaabtamaysaa Aad iyo isla aad.
xisaabtan baa meesha yaalla Aha.
waxaa la furay in in la weydiiyo siyaasiga aad soo dooratay aa la yidhahdo waxaa maxaad ku qabatay ayaa la furay ood ka doodaan En arrintaasi ayaa waxay sar u qaada ayaa laleeyahay dhaqaalaha dalka waayo en mas-uulka marka la daba taagan yahay oo la leeyahay en arrintan inteed ku bixisay halkaa milyan ee ama aad dadka ama dadka qoondaysay ay ka da- ka dambeeyaan oo leeyihiin Ehe, halkaa waxyaalahaas miya.
waxaan aad bixisay isbitaalkii qarashkaa ku bixisay iskuullada aabe qarashkaa ku bixisay warqadahoodii aabe wax- aad iyo rasiidyadoodii aad aabe qarashaadka lagu lagu cadaynayay inaad bixisay lacagtaani lacagtaan intay aaday marka waxaa laleeyahay waxay sare u qaaday dhaqaalaha dalka en waxoo kale ay kor u qaaday in isla xisaabtankii iyo adeegii dadka ka dhex jiray En ayay kor u qaaday dhanka kale en wuxuu leeyahay eugene wamalwa waxa ay kaloo ay siisay in kenyada ay kala baxsaneen ayay dadka tusiisay waayo hore waxay dhihi jireen gobolka waqooyi bari en waan ka baxsannahay kenyada Aad iyo aad.
kale Ee, waxaan nahay gobolna la dayacay ayaan nahay haddii laydin dayacay dowladdu waxay leedahay tobankii sane aan soo dhaafnay waxaan soo dejinnay dowlad wadaajin ayaan soo dejinnay waayo waan qaybsanay awoodda Weliba gobolka Een, ugu badan gobolku- iminkan.
Ehem, ayaan Aha.
qaybsanay marka haddii aad arrintaasi aad dareemi jirtay hadda waxaan xilka idinkugu dhiibna dhihi jirteen horaan dadkan baa inoo taliya hadda waxaan idinkugu dhiibnay dad Dadkiina.
adinka dadkiina dad adinka soo doorateen ayaan xilka idinkugu dhiibnay taasina waxay tusiinaysaa inaad ka tirsan tihiin kenyada kale Aad iyo ayay cadaynaysaa ayuu leeyahay wasiirka wax badan buu sheegay dhanka kale waxa uu sheegay i- in dadka ay ka warqabayaan qandaraasyada ay bixiyaan dowladda ayay ka warqabayaan gaw- gabnatoraha horaan kama warqabi jirin county governmentiga ee national governmentiga aan iraahday dowladda dhexe waxa ay qandaraas ay bixisay ay siisay dadka kale balse hadda waad ogaan kartaan qandaraasyada meel ay ku baxaan haddii ay biyo ku baxeen biyahaasi ayaa waxaa in waxay ku baxeen ayaa laleeyahay hal milyan ayaa ku baxay biyahaasi waxaana qaatay een, shirkad hebel ayaa suubisay qandaraaskaasi ayaa laleeyahay marka een, dadka wax badan bay ka ogaanayaan wax ka socda agagaarkooda iyo dhaqdhaqaaqooda ayaa lu- ayuu leeyahay dhanka kale waxay kor u qaaday in ay madoobaan kenyaanka ayaa laleeyahay oo wuxuu leeyahay yojin wamalwa een, dowlad wadaajinta waxay kor u qaaday inay kenyaanka mid noqdaan waayo meel ayay kasoo wada xisaabtamayaan een, qof walba qofkuu soo doortay barsaabkuu soo doortay ayaa xilka looga dhiibay marka dhanka kale mcweni ayaa waxaa lagu qabanayaa in shirka sanadlaha ay qa- yeeshaan gab- gabnatooraha dalka gabnatoorayaasha dalka afar iyo todobada ismaamul ee dalka ka jira shirka ay yeeshaan ayaa waxaa loo qoondeeyey horaan inay kasoo qaybgalaan yuusufow lix kunoo lix kun oo qof ayaa loo qoondeeyey shirkaas inay kasoo qaybgalaan lix qof oo marti lix kun oo qof oo marti ah balse hadda waxaa laleeyahay in Covid- ayado- covid sagaal iyo Aha.
toban ayadoo la xakameynayo ayaa waxaa lagu soo reebay Hal kun.
kun ayaan- kun qof ayaa lagu soo Aad iyo reebay aad.
maxaa shirkaasi kasoo baxaya ayaan isleenahay dhanka kale waxaa lagu qasbay in dadka shirkaasi kasoo wada qaybgalaya dhan ay iswada qaataan talaalka looga hortagaya cudurka covid sagaal iyo toban gabnatoraha mcweyne ayaa waxa uu sheegay dhibka ugu haysta ee ga- ismaamulada ay tahay in qandaraasyo been abuur ah ee dadka ay bixiyaan qarashaad qandaraas been abuur ah aan la sameynin yani ee qarashaadka qaar ay yani ku waxba ay bixiyaan ka qabanin Ehe.
lacag ay doonaan been inay iska haa qaataan ayaa waxaa leeyahay qofkaasi waxa uu bixiyey haddii ay noqoto een, yuusuf baa halkaasi baraag ka qoday baraagtaasi yuusuf waxay ku qaadatay waxaa leeyahay laba milyan adigoo hataa ay baraagtaasi aanan qodin ama aanan dhisin ayaa waxaa lagu leeyahay yuusuf qandaraaskaasi waxa uu ka qaatay hal milyan halkaasi buu biyogelin ka sameeyey qandaraasyada noocaas ah wuxuu leeyahay waxay caqabad ku tahay een, ismaamulada ayay caqabad ku tahay dhanka kale caqabad ugu weyn ee haysataa dowlad dowlad wadaajinta waa abaaraha soo faad saara ismaamulada kala duwan ee dhaxa is- een oomanaha ama waa marsamit isyelo Tur- ee, turkana mandera wajiya gaarisa ayaa waxaa leeyahay caqabadaha ugu weyn ee haysta waa- waa sida iyo cimilada oo isbadbadasha ayuu leeyahay wasiirka een arrimahaasi dhowr ayaan falanqeynaynaa haddaba maxaa iska bedelay ismaamulkaad ku sugan tahay een siduu ugu faa'iidaystay maadaama xilka laidinkugu dhiibay qofka aad idinka soo doorateen oo laidin yiri idinka ismaamula idinka isla xisaabtama maxaa soo kordhay maxaa iska bedelay haddii aad dareemi jirteen inaad ka go'san tihiin kenyada kale oo aad leedihiin hoos baa inoola dhigay dhanka waxbarashada caafimaadka een- een walow security-ga ay dhanka iyo amniga ee dowladda dhexe ay weli gacanta ku haysa loo gelinin gacanta ismaamulada laakiin waxaa leeyihin muhiimadda maryamay waxaa loo gelay gacanta ismaamulada ah Aha, si ay howl- caafimaadka.
si ay howlahooda u dabaraan ahaa marka in maxaa isbedelay ayaan leenahay maanta In wasiirkana wuxuu sheegay in ismaamulka mandheera eh, ismaamulada kale ismaamul oo waxaa jirta eh, ku yaala ee dhanka iyo tana river oo laga diiwaangeliyey tranzoya afwan tranzoya oo la dhisay oo looga talagalay haweenka isbitaal laga dhisay sida uu sheegay eugin wamal waa boggiisa haddaad booqato waad arkaysa isbitaalkaasi waxa uu qaadaya in halkii mar shan boqol lix boqol oo kun oo qof oo buka- shan boqol oo kun oo qof oo bukaan ayuu qaadaya In taasina waxay horseeda ayuu leeyahay wasiirka in maamul wana dowlad wadaajinta ayaa horsaade ayaa horseeday arrintaasi Mm, dabcan.
In marka maxaa isbedelay ayaan leenahay maanta maryam aad baad umahadsan tahay dhegeysano qadka telefoonka dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha hadda marka lagu celiyo Ee, dhegeystayaal bal countiga aad ku sugan tahay countiga gaarisa deymaha markaasi lagu leeyahay ayaan dhegeystayaasha u she- u she- u sheegayaa dhegeyste haddaba ee, dabcan lacagta markaas sanad maleedka lagu qoondeeyey countiga gaarisa waxay gaarsiisan tahay waa dabcan warbixintii tirakoobkii u dambeeyna loogu talagalay ee labada kun sagaal iyo tobanka dad gaaraya waxaa ku nool gaarisa sideed boqol afartan iyo kow kun maryamo saddex boqol konton iyo saddex ayaa ku nool maryamey countiga gaarisa lacagta lagu qoondeeyena waxay gaaraysaa ee, iyadoo markaasi loo raacay laakiin act waxaa loo yaqaano the current finance act 2019 ee, waxaa laleeyahay ee, toddoba bilyan ee, labaatan iyo lix milyan ee, saddex boqol oo kun ayaa markaasi loogu talagalay sanamaleedka haddaba gaarisa waxaa sidoo kale lagu leeyahay lacag deema ah aada u badan waxaana lacagtaasi de- ee, loan raalli hada deen ma ahan waa total loan of grand ee sanad maliyeedka eh, xitaa ay soo qaadeenba sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii labada kun iyo ko- labaatanka intaas intaas u- u dhexeysay ay soo qaadeen lacag gaaraysa oo loon ah ama lacagta amaahda ah waxay gaarsiisan lahayd sagaal eh, sagaal iyo sideed iyo toban milyan saddex boqol sideetan iyo saddex kun saddex boqol sideetan iyo saddex lacagtaas ay soo qaadeen dhegeyso waa lacagtii markaasi ee, ee, markaasi amaahda ay soo qaateen iyadoo lacag aad u tiro badanna oo gaaraysa lacag intaasoo milyan ah in ay markaasi soo qaateen oo amaah adeen ah halka intaasoo bilyan ah dowladda ay siisay si ay qorashaadkii howlahooda ay markaasi uga dabaraan Eh, countiga markaasi eh, tanariva waxaa ayada markaasi la siiyey lacag gaaraysa shan bilyan sideed boqol konton iyo shan kun em, waa raalli hadda waa shan bilyan shan- sideed boqol konton iyo shan eh, milyan laba boqol iyo konton kun ayaa la siiyey maryamo eh, sanamaliyeedka sida markaasi ku xusan eh, warbixintii iyadoo loo raacayo eh, f- kaar- waa- waxaa- tan waxaa loo raacayaa current finance act 2016 ayaa tan loo raacayaa laakiin waxaa la- sidoo kale leeyahay lacagtaasi aad ay u tiro badan tahay wax badanna ayaa markaasi ka kaafin karta kana shaafin karta howlaha ee dadka ay u baahan yihiin ee ku dhaqan dadka tana river waxaana lacagta deynta ay soo qaaday ee sanad maliyeedka labada kun sagaal iyo toban labada kun iyo labaatanka la sheegaya inay gaarsiisan tahay waana lacag yar eh, saddex boqol sagaashan iyo laba milyan soddon iyo saddex kun sideed boqol iyo soddon iyo shan ayay soo qaaday ayaa laleeyahay waa lacagta markaasi amaahda ama deymaha ay kusoo qaaday lacagta deynta dhegeystayaal iyadoo sidoo kale tan poverty aan fiirin doonaa haddaba countiga wajeer waxaa halkan lacag ee sidoo kale aad u tir badan in la siiya ama dowladda ay siisaa sanamaliyeedka Eh, waa dabcan sida horaan aa sheegtay maryamay eh, countida waxyaala fara badan ay kaga faa'iideysteen waa qarashaad fara badan oo horaan aysan haysan iminka gacanta loo geliyay ama qasnadooda loo soo gelina sidii ayaga ay ku maareen lahay dadkooda laakiin dadki ayagaa markaasi kala xadayaan dadkii Eh, sideed bilyan shan boqol afartan iyo shan milyan eh, shan boqol oo kun ayaa markaasi lisay countiga wajeer waa sideed bilyan shan boqol afartan iyo shan eh, milyan shan boqol oo kun ayaa la siiyey bilyana laga hadlaya dhegeystayaal halkan halka lacagta deynta la sheegaya inay kaga yartahay maryamo oo lacagta loonta ama lacagta ama amaahda ay soo qaateen inay markaas aad u yartay iyadana la sheegaya inay tahay toddoba milyan shan iyo toban kun shan boqol sagaal boqol konton iyo sideed kun boqol afartan iyo sagaal ayay markaas iyagana soo qaateen dadka halkaas ku dhaqan countiga wajeer waxay eh, gaarayaan ilaa iyo toddoba boqol sideetan iyo kow kun laba boqol lixdan iyo saddex Een, lacagta inkastoo deynta ay weli ay ku- halkaas eh, laga rabo dadka inay eh, keensadaan cielo ayaa markaasi fiirinayna inkastoo mandheera inoo hartay dhegeystayaal cielo ayadana waxaa la- tirada markaas rasmiga saxda iyadoo loo fiirinayo acta markaas loo yaqaano finan- waa financial act eh, ama current financial act eh, labada kun sagaal iyo tobanka waxaa leeyahay lacag aad u tiro badan ayaana markaas helaya inkastoo ay yar tahay Een, waxaa la leeyahay afar bilyan laba boqol afartan iyo kow milyan boqol kun ayaa markaasi gacanta loo geliyey ama qasnada loogu shubay dhegeystayaal halka lacagta amaahda deynta ee markaasina ay soo qaateen ay gaarsiisanta afar boqol oo kun afartan iyo sideed kun ee, boq- sideed boqol iyo konton waa sideed boqol iyo konton iyo afar ayaa ayagana markaasi deymo ah lagu leeyahay ama lacag ah amaan ay soo qaateen ama amaahda ay soo qaateen iyadoo dadka halkaasi ku dhaqan ay gaarayaan laba boqol lixdan iyo sideed kun iyo laba qof oo keli ah halkaasi ku dhaqan waa countiga isiyeelo dhegeystayaal haddaba countiga mandheera asagana meesha kama marro waxaa leeyahay lacag aad u tiro badan ee markaasi dowladda u qoondaysay iyadoo markaasi marxalada kala duwan dadka halkaasi ku dhaqan loogu fiirinayo toban bilyan laba boqol labaatan iyo laba milyan sagaal boqol konton iyo- waa sagaal boqol konton kun oo lacag ah ayaa markaasi khasnada loogu shi- loogu shubay laan markii loo fiiriyay lacagta da- lacagta deymaha ama amaahda ay soo qaateen waxaa markaasi gobolka waqooyi bari ee, ugu yar isielo waraalahad wa tanariva inkastoo sidoo kale countiga mandera lacag amaah madeen ah ay soo qaadatay gaaraysa shan milyan sagaashan iyo saddex kun shan boqol shan waa shan boqol saddex iyo toban kun sideed boqol lixdan ayay soo qaadatay dhegeystayaal halka dadka mandheera ku dhaqanna ay gaarsiisan yihiin iyadoo markaas loo tixraacayo act finance la- sidee- eh, dabcan lacagtaasi loo halka loogu qoondeynayo iyadoo lacagta la- dadka halkaasi ku dhaqana ay gaarsiisan yihiin een, ama ay gaaraan tirakoobkii ugu dambeeyey sideed boqol lixdan iyo toddoba kun afarta- afar boqol konton iyo lix qof ayaa mandheera markaasi ku dhaqan ay leeyihiin lacagtaasna ayaa markaasi loo qoondeeyay dhegeystayaal haddaba countiga gaarisa ayaa ugu deen badan oo lacagta markaasi amaahda deymaha ay soo qaadanayaan iyadoo ku dhow hal bilyan oo lacag ay ku dhowdahay leeyahay countiga gaarisa lacagta deymaha ay soo qaadanayso iyadoona lacaga aad u tiro badan sidoo kale ee halkaasi u- u taallo dhegeystayaal ogsoonow lacagahan markaasi amaahda ama deeda- deynta ma aha mid markaasi shantii dambe u dambeysay la qaaday laakiin waxaa mid total ahaan laisku wada daray ee shantii sane ee u horeysay iyo shantii dambe in markaasi ahaan is- celcelis celcelis ahaan isugu tagtay countiga gaarisa inay markaasi gaarto ee toban mm, waa hal milyan hal bilyan oo lacag inay halka gaarto dhegeystayaal waxyaalo fara badan ayay kaamitiyada markaasi ku dhaqaaqeen laakiin howlaha weli markaasi qabi ayaa jiraan oo markaasi dhammaystirkooda u baahan inkastoo ay weli culeysyo fara badan ay jiraan tobankii sano way dhammaatay oo hal sano oo keliya ay maryama ka soo hartay in doorashada markaasi loo dareero doorashada guud ee labada kun laba iyo labaatanka iyadoo markaasina dowladajinta iminkan waxqabadkooda weli ay markaasi leeyihiin arrimo fara badan ayaa markaasi na horyaalaan oo aan doonayna inaan wax ka qabanno laakiin dadka markaasi ku kala dhaqan gobolada waqooyi bari sida countiga eh, mombasa countida nairobi countida markaasi isiolo tana river kajiado eh, dabcan eh, wa- waxaa filaysaa in ay markaasi horumarkooda aan weli aan la taaban karin oo sidoo kalena ka mid tahay kuwa gobolka waqooyi bari ay markaasi aad kaga horeyso iyadoo sidoo kale eh, dabcan kountida gobolka waqooyi bari bal arrintan sida markaasi saameynta iyo waxyaala isbedelada markaasi loogu dhaqaaqa ayadoo labada dhinacaad u firin karaysa dhegeystayaal bal faa'iidada iyo waxyaalaha markaasi culeysyada dhinacyada kala duwan ayaad u firin kartaa dhegeystayaal in maryama intaa telefoon aan, aan kugu dubin qaadka telefoonada iyo sidoo kale eh, mikrofoonka bal aan soo qabto iyo ogolow inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka ahwana shirkada safaricom waxay markaasi kuleedahay ka faa'iidaysa saaxiib maanta waqtigaada haysataa waqti markaasi aad ku hadli waqti markaasi aad ku shukaansan lahayd waqti markaasi waxaad ku dhadhaxaadin lahayd haddii xitaa markaasi gabadha ay kaa carootay ama gabadha ay kaa carartay hal saac u qaado oo labaatan shin oo labaatan shin aad ku bixin karta dhegeystayaal waxaad qaraacaysaa star four four four hasham xidig afar afar afar afar gees kadibna kaga faa'iidayso shirkada safaricom waxyaalaha halkaasi kuu dhigtay adigoo markaasi ku leenahay saaxiib labaatan shin oo kaar ayaad gashanaysaa kadibna waxaad ku hadlaysaa ilaa iyo lixdan daqiiqa ama hal saac ayaad ku hadli kartaa adigoo howlahada markaasi ku dhamaysan karta hadday tahay ganacsi hadday tahay howlo markaasi adiga ku yaalla hadday tahay markaasi qof markaasi aad u la-eed inaa waqti aad la hadasho oo kaar la-aan ay ku haysay ama la- shaqo la-aan ay ku haysay oo adig markaasi qof eh, guriga iska joogo oo markaasi madaxa iska xoqxoqanaya haddaa tahay iminka waad haysataa waqtigii aad markaasi dadka asxaabtii aad kula hadli lahayd xitaa haddii maryamo aad markaasi aad maqashay oo aad eh, lahayd maryamo seen ku helaa oo seen ku shukaansadaa laakiin lacagtii eh, qi- j- docay kaa gashay saaxiib maanta waxaan ku leeyahay labaatan shin usoo gasho kadibna la hadal waqti badan la hadal kadib arrimahaada soo kob oo inuu sheego waxaa laga yaabaa inay markaas iska ogolaato waa sidee hawsha war saaxiib hawsha fududee star four four four hasham xidig afar afar afar fargeys adigaa markaas u riyaaqi doona howlaha kala duwan safaricom ee ku fududaysay waana labaatan shinin oo aad ku hadli karto lixdan daqiiqa ama hal ama hal saac aad ku hadli karto howlahadana aad markaas ku kala fududaysan kartaa kuwa markaas isdoonaa kuwa mucashiqiinta kuwa markaas isgadgaadaya kuwa markaas waqti badan isla soo jeeda oo laakiin duruufaha laga yaaba inay kala geenayaan kala cararayaan ay leedahay gabadha kan waxba ma hayso kan saaxiib waxaan ku leeyahay gabadha marka hore ay ku dareemin oo markaas waqti cayiman waqti kooban oo lacagtaada wax aad qofka ku dafaaci karto ama kula hadli karto waa inaad marka hore yeelataa haddii labaatan shin ee lacagtaada ay tahay waxaa dhada saaxiibay waqtiyadii markaasi intaan howlihii xitaa adigoo qur-aan akhrisan rabin qur-aan baan akhrisanayaa eh, waa inaad markaasi aad dhahdaa qur-aan baan akhrisanayaa saaxiibay ka bilaabataa markaa cishaha aan tukado ilaa iyo afar sacinta laga gaara qur-aan intaasu jus iska dhamee saaxiib markaas jus aad dhamayso ee waa ileen waxaa ku sugaysaa afar saac afar saac markii laga gaaro labaatankaada shilin isoo wac adiga haddii kaar la-aan ay ku hayso isoo wac kadib aniga kaar kuu gelinaya labaatan shilin ka badan kuma gelinaya ka- labaatan shilin aan kuu gelinaya maalintaas waad ku hadli kartaa waana ku sheekaysan kartaa laakiin arrimo munaasab ah muhiima kala hadal qofka si a howlaha markaas ay kugu yaraadaan dhegeystayaal haddaba sidoo kale haddii aad markaasi aad u baahan tahay dhul dhulka waxaa ku haysaa shirkadda markaasi springfield nakuru waxay markaasi ku leedahay saaxiib wax wanaagsan baan ku haynaa inoo imo anaga markaasi dhul qiimo badan ku siinayna shirkadda usanem waxay markaasi ku leedahay ka faa'iidayso dhulka springfield nakuru wejiga shanaad ee labaatan daqiiqo oo b- ah, markaasi baabuur ah ugu jirto magaalada nakuru waxaana markaasi ku yaala beeraha kajega kasoo je- horjeedka warshada markaasi shamiitada ee sh- simba ee sideed mi- kun oo mitar u jirto wadada weyn ee xiriirisa nakuru waa ee loret dhulkan waa mid markaasi ku haboon beerashada wuxuuna leeyahay deer biyo koronto iyo wadooyin wanaagsan haddii aad markaasi toban boos iibsato waxaad helaysaa hal xabo oo bilaash ah dhegeystayaal waxaa sidoo kale lacagtaad ku bixinaysa ay tahay shan boqol sagaashan iyo sagaal kun oo ay ka dhiman tahay hal kun dhegeystayaal taasi lix boqol markaasi waana safaradii waxyaalaha markaasi biyacabkaada ay ka dhagan lahayd laakiin waxaa markaas oo iska bixinaysaa lixdan kun oo deposit ah ama lacag horumaris ah installment ayaa jirta dhegeystayaal in yar yar ah markaas ka bixin karta laba iyo toban bilood ay markaasi kugu qadanaysaa dhegeystayaal waxaa dhulka markaasi soo arki karta maalmaha sabtida iyo arbacada haddii aad joogto nairobi halka nakuru aad soo arki karto maalin maalin waliba shirkadda ayaa markaasi qaa- qaadaysa islamarkaana kusoo celinaysa waxaa markaasi lagu kulmaya dhismaha ama lagu kulmaya dhismaha markaasi kencom nairobi toddobada subaxnimo nakuru oo markaasi lagu kulmaya moolka vis waa westside sideeda iyo qadar sod- toddobada subaxnimo waa sideeda iyo soddonka subaxnimo xafiiska magaalada waxa uu ku yaala dhismaha international life house ee wadada markaasi mamangina dabaqa lixaad xafiiska westland waxa uu ku yaala dhismaha lemak dabaqa afraad wadada markaasi church road waxa ay faahfaahin ah fadlan kala xiriir eber toddoba laba shan eber eber eber laba laba laba ama kala xiriir eber laba waa eber toddoba laba shan eber eber eber lix sideed eber dhegeysta maanta fursad waa haysataa ee halkaas aan kaga baxo shirkadda markaasi usanem ee nakuru fil dhegeystayaal oo qofka markaas laga doonaya inay howlaha markaas ay u kala fududaan dhegeystayaal maryamo
waa tahay waad mahadsan tahay yuusuf sida quruxda badan ee dhegeystayaasha uu la wadaagtay dhanka kale een, waxaan ku guda jirnay barnaamijkaan uga hadlaynay dowladwadaajinta sidee ugu faa'iidaysteen shacabka gobolka waqooyi bari waxaad sheegtay in qal- lacago badan oo tiro badan oo intii hore ka badan la siiyey ismaamulada ay kala badan yihiin waxaad sheegtay in ismaamulka mandheero camal uu ka badan yahay ismaamulka wajeer Aad iyo aad.
ismaamulka wajeer inuu ka badan yahay gaarisa een, marka maxay ugu faa'iidaysteen ayaan isleenahay sidee ayaa looga dareemayaa in awoodda gacanteena lasoo geliyo ismaamulada ee aan kasoo jeedno ee gobolka waqooyi bari sidee looga dareemayaa in awoodda gacanteena lasoo geliyo ayaan maanta barnaamijkeena ku falanqeynaynaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qadadka telefoonada
halow star f m
halo dhegeystoon kusoo dhaweynayaa magacaaga
salaamu calaykum waxaa la yidhahdaa xasan daahir maxamed waxaan joogaa bula highland waa kusoo dhaweynayaa xasan barnaamijku waad la socotaa ayaan filayaa barnaamijka si fiican oo la socdaa dowladwadaajinta iyo qarashaadka gobolada la geliyey sidaan ugu faa'iidaysanay haa
wax ilaahay abuurtay oo aan ka faa'iidaysanay horta waa yar tahay haye nishaar helay iyo dad nishaar beendeen loo qoray iyo dad mataqaanaa lacago contract beendeen la sii way buuxaan kuwaas haye
laakiin wadiga wuxuu noo jiraa in ka yar lix boqoloo mitr hal kilomitr ka yar uu noo jiraa Mhm.
waana ka oomanahay haye dowladii hore gobanarkii horena oon baan ugu rafaadnay kanna oon baan ugu rafaadnay baadiye iyo magaalada caasimada aheyd ee gaarisa biyo la-aan baa ka jirta maalmay ceelay qodqodeen ceelashana waxaa la- waxaa laga qoday meelo dad ay iskala yihiin dad baa loo daneeyey soomaalida waxaa waay dhibka ay qabto waxaa waay marka qofka la dooranayo qabiil baa lagu doortaa qabiilkana marka dambe ayaga dhexdooda ayaa marka dambe ay inta isdagaalaana wa- sicibkiia ku dhex rafaada sida hadda wajeer oo kale ama gaarisa oo kale markii horeba gobanayaasha waxaa lagu doortay qabiil nimankii qabiilka ku doortay oo embiyadii hore ay- ay soo bixiyeen qabiil ahaan usoo bixiyeen ayay markay isgafeen wixii oo dhanba ay wada halaabeen shicibkiia ku rafaaday oon ha dhihin jid ma laha barabara hadda laami yar oo mar maalmahan yar oo intuu nuurdiin xaaji soo galay oo Eh, sala- doomayaasha- fiiri een, ninkaadan een, xasan xasan daahirow een, wada waa inaad hadalka kala qaadaa bal wixii kisto kisto ha- ha- wax walba ha ka wada dhigin qaarna bal arrintan sidan baa loo qabtay dhegayso xasanow qaarna sidan baa loo qabtay waa wanaag qaarna sidan waa laga way ka gaabiyeen bal wixii isku jaango adiga
maya haddii la fiiriyo horta gobanarkii hore ee gaaris xoogaho isbitaalka iyo meelo yaryar oo horumar uu ka aniga een, xasanow xasanow xasanow kama hadlayna gavani hore iyo waxa kama hadlayna laakiin guud ahaan baan ka hadlaynaa guud ahaan markaan ka hadalna dowladii kibaki markuu kibaki madaxweyne ahaa ee deflation uu jirin Eh.
inka aan ka ahayn soomaali badan oo mishaar hesha mooyaane wax ilaahay abuurtay oo aanloo soo kordhiyeen ma jirto biyaan ku haysanay dowladii kibaki dowladii kibaki waxyaabo badan aan ku haysanay oo horumar ah dhaqaalaha xaggiisa way ku fiicneed laakiin wax horumar ay noo soo goodooda keeneen ma jirta oon baaba aan u dhamaanay Wax- xasanow aad baad u mahadsan tahay saaxiib aad baad u mahadsan tahay bula highland oo arrin qabiil lagu soo doortay wuxuu keenaya ma jirta niyow aad baad u mahadsantahay xasan daahir ee countiga gaarisa iga soo wacay wuu mahadsan yahay Een, waa tahay een, een, yuusuf waad mahadsan tahay halow dhegeyste magacaaga
magaciid axmed cali raamon jooga raamo een, barnaamijku waad la socotaa ayaan filayaa aragtidaada
si wanaagsan aan ula socdaa ahaa
markaan waxaan leeyahay horta waxyaalaha ay qabteen waa jirtaa oo lo- waxyaalaha aan la qabin waa jiraan haye haddii aad isku dhex darto
waxyaalaha la qabto waxaa ka mid ah isbitaallaha iyo maaragtay ah, Mhm.
ah, qalab ah, had- ah, awal hore aan la haysan aa la keena magara haye
marka waxyaalaha aan la qaban waa jirta oo meesha waxaa waaye ninka lais dooranayo qabiil la laisu doorto oo maaragtay qabiilka kama hadlayno doorashada kama hadlayno fahma waxaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa maxaa isbedelay dowlad wadaajinta arrimaha devolutionka tan iyo horumarka markay imaaday labada kun iyo saddex iyo tobankii haa marka Mhm.
marka waxyaalo la qabteen waa jiraan laakiin hadda biilaan iyo abaara arada wadanka ka jira maaragtay waxiyaka lagama faa'iidaysanayo marka waxyaalaha lagu qabteen waa jiraan waxyaalo oo maaragtay aan la soo koobi karin oo la qaban waa jiraan
waa tahay waad mahadsan tahay n yuusuf oo dhankaa iyo haddii aan kusii socdo barnaamijkeena n gaabanaha laga soo doortay ismaamulka makwene kifuta Bu- kibwana ayaa wuxuu leeyahay haddii aan aqliga aan qabno xa- n dastuurka n waqtiga waxay qaadatay kenya xornimada kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii waqtiga ayaan dhihi lahaa hala bilaabo dalka ha laga bilaabo dowlad wadaajin waayo wuxuu leeyahay horumarka ay ku tilaabsatay dalka n waxaa horseed u ahaa oo bedelay dalka waxaa leeyahay awoodsiinta koono walba oo ka mid ah in uh, jiro walba oo ka mid ah meel walba oo kenya ka mid ah way gaartay dhaqaalaha gacantaadu ku jira sideed wax uga qabsan karta adigaa lagaa doonaya inaad tiraahdo in waxaa la furay in dood wadaag baa la furay oo la leeyahay dadweynaha laga soo qaybgelinaya oo la weydiinaya qarashaadkan oo weydiinaya dowladda qarashaadkan halkay ku bixisay countiga ayay weydiinayaan ismaamulada ayay weydiinayaan barasabkooda ayay weydiinayaan een, guddiga u xilsaaran bay weydiinayaan qarashaadkan halkay ku bixeen yuusufoo haddii aad lagu lagu siiyey laba milyan yuusuf labada milyan maxaad ku qabatay xisaab xisaabka xirka ken ayaa lagu leeyahay halkaa ayaa lagaa cadaynaya inaad haysatay inaad geysatay qandaraaskaasi in kale balse dadkeena kuma baraarugsano arrintaasoo een, haddii la dhaho kaaliya la xisaabtama wax kale bay u haystaanoo waxay leeyihiin lacagii aawe ayagaa qaateen balse waxaa lagu leeyahay kaale la xisaabtam oo arag wax ay ku qabteen annagaana laga doonaya inaan dhahno gaban laga soo dartay ismaamulka maneera cali rooba Eh, mudane cali rooba halkeed ku bixisay labada labaatanka milyan ee soo galay labada kun iyo laba iyo labaatanka ismaamulka mandheera maxaad ku kala qabatay In- intaan waa arkaynay guryi waa la dhisay biyo waad soo xiriirisay waan u joodnay sanadkii hore baad qabatay sanadkan maxaad qabatay Een, wuxuu leeyahay garoonkan dayactiray mise intaa halkan baan gegida diyaaradaha baan dayactiray mise halkan baan ku qabtay marka haddii aan anaga isbaraarujin wayno anaga dhihi wayno ee yuusufow halkan maxaad ku qabatay lacagtani maxaad ku qabatay ma ahan inaan dhaqdaan eedno dowladdan dhahno lacagtan halkan bay ku baxday waa annaga inaan la soconnaa maxaa loo keenay ma dowlad wadaajinta maxaa loo keenay maxaa isma afartan iyo toddoba ismaamul dalka looga dhaqangeliyey waa annaga in awoodda gacanteena noola soo geliya waa annaga in aan shacabka annagaa shacabka ah, annagaa dooranay annagaa meesha ka qaadi karna annagaa xis- la xisaabtami karna annagaa codkeenna annagaa siinay maahane ayaga inay od- uhuru Ki- een, uhuru kenyatta iyo kibaki maysan soo magacaabin cali rooba inay u tageen mayna dhihin cali rooba waxaan idinkaga dhignay gobonatoraha ismaamulkiina annagaa soo dooranay annagaa meesha keensanay waa annaga inaan la xisaabtamka waa annaga inay naga imaadaa annaga waa inay naga imaadaa inaan isnaan dad isjeclin aan nahay waa annaga inay naga go-an tahay inaan la xisaabtana dowladeenna meel ay ku bixisay lacagaadka loo soo qoondeeyey ee dowladda dhexe inoogu soo dhiibtay waayo lacagaadkan dowladda dhexe bay kasoo xarootaa waxaa la leeyahay dhaqaalaha inta badan ismaamulada kuma tirsana ee dhanka iyo dowladda dhexe bay ku tiirsan tahay balse haddii ay ayaga gudahooda xitaa ay dhaqaalaha kasoo xaraysan lahaayeen canshuur ka qaadi lahaayeen labada canshuur ee ugu badan ee ismaamulada inay qaadaan loogu ogol yahay waa dhanka- dhanka guryaha iyo dhanka iyo madadaalada ayaa laleeyahay marka dhanka iyo madadaalada iyo guryaha haddii ay inooga soo xaroon weysan ka qaadi wayno dadka waa inaan ka dowladda dhexe waxay inooga soo xarooday waayo canshuur baad bixisa yuusufow mashaarka kuu soo xarooda canshuur baad ka bixisa Een, marka waa inaan dhahnaa canshuurteennii waayo lacagta annaga wax noolaga qabanaya annaga unbaana laga xaabiyey annaga unbaa annaga unbaa leh lacagtaasi waa inaan ogaanaa lacagta annaga aan dhiibnay ee canshuurta ah meel ay ku kala baxayso dhegeystayaasha ayaa qadad telefoonada soo beegsanaya qadka xiga halo star f m
halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة وكسود وين يا رجس مقعقة waan ku salaam maray ducaale bambaasa دعالي بمباسا برنامج كود لا سعطا يان فيليا waan la socdaa dowladda wax weyn bay soo qabatay هيا محاكم إذا wax weyn bay soo kordhisay maxaa yeelay countiyo oo dhan ba wixii oo dhan wixii lacag ah iyo wixii dhaqaal oo dhan wax adiga gacantaada baa lagu haysaa u maamulinaysa ayay ku jirtaa مهم.
marka dowlad wadaajinta arrin weyn bay keentay laakiin maamulki مهم.
yaa allah si fiican haddii loo isticmaalo alaka dowladda hadda waxaa nooga maqan مهم.
maba jirtaba county kastaba oo dhaqaalaheeda wixii oo dhan ba adiga gacanta lagu lagu geliyo liya saarta u maamulo هيا
marka dowladda kore waxay naga xiranta maba jirtaba واتاي هدية هورا لديه جري دولة كورا سيدا نوغا شي هدا ويكا كي تسنتا ياد ليداي hadda wixii baa adiga gacanta lagu geliyo maxaa la yidhi maamulo saarta yeelo ayaha wixii hadaa si- si la rabo hadaa u isticmaalayn مهم.
marka yaa la eedi waayo ma adaa is eedi mise dowlad baa la eedi واتاي
marka hadda ka hor kibaki wuu yidhi nin wasiir yidhi waana waxbaa haleesu yidhi kibaki هيا
shaqo waan ku siiya shaqada hadaa hadaa adiga hadaa shaqadaada qabsanaynin مهم.
maafiya ku kuwaas soo muu yidhi هيا
marka maxaa waaye dadka anaga wixii mas- maas baa carrada ka batay Mhm.
laakiin dowladda wax lagu eedayo mala shaqadeeda way qabsatay مهم.
horumar bayna gaarsiisay waddanka مهم.
laakiin sidii loo maamulinaya lahaa raggii maamulay waa tahay
wakaa saasaan leey aad u mahadsan tahay eh, duca leh Eh, dabcan eh, maryan aan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan haddii shirkadda safaricom waxay kuleedaha maanta fursad aan kuu sinay ila markaasta kala socon karta qeybaha kala duwan youtube-ka waxaad jeceshahay wixii markaasna aad doonaysa nafsadaada inaad ku madadaaliso maanta waad haysataa fursadii waxaana markaasi ka mid ah shirkadda ay kuleedahay youtube ayaan ku keenay oo mid free ah mid bilaash ah mid markaasi lacag yar aad xitaa aad ku isticmaali karta haddii ay kaa dhamaato friga lagu siiyey star five four four hash kadibna lambaro- lambarka koowaad kusii dhufo halkaasi kala sii ambaqaad muxaadarooyinka j- iyo weliba xitaa arrimaha jacaylka waad kaga baran kartaa qeybaha youtube-ka oo habka wax markaasi loo jilo way kuu fududahay haddii markaasi aad ka hera liidato haddii sidoo kale aad aqaani markaasi cunada si loo kariyo way kuu fududahay sidoo kale dhanka waxaa ka mid ah madadaalada waxyaalaha markaasi aad ku xiisii keli waxaa weliba aad jeceshahay filimada iyo filimka ziwal hadduu ku dhaafay xalay oo aad kala socon kartaa qeybaha dambe dhegeystayaal adigoo markaasi aadaysa booqanaysa halkaasi shirkadda waxay ku leedahay maanta waqtigaad waa haysataa oo kala s- ah, ka- halkaasi kala jahanqaad oo kala soco adigoo wax waliba uu kaaga saacidi kara ka- aana- aana kaga faa'idaysan karto free dataga shirkadda safaricom ee ku siisay dhegeystayaal waxaa sidoo kale kule dadka markaasi waayeelada ah waxay kala socon karaan halkaasi in aad waxyaalihii markaasi usoo joogeen dib imikan ay u milicsan karaan ee sidoo kale ka heli karaan dhanka f- youtube-ka waana marka dhanka gabayada geeraarada waxyaalaha marka muhiimada u ah iyaga waxaa sidoo kale dadka markaasi kaa fogfog xitaa aad kala wici kartaa qeybaha markaasi video callka imaha iyo sidoo kale whatsappka iyo sidoo kale dhanka messengerka ama facebooka inaad wax waliba kala socon karto gmailka sidoo kale dhegeystayaal meesha kama maran wax waliba waa laisku soo koobo laisku soo arooriyey si markaasi lagaha qabtiro baahiyadii kala duwnaa aad qabteen dhegeystayaal maanta waad haysataa oo markaas iska baldaran shirkadda safaricom fursadan ay markaasi qeybta youtube-ka ay ku siisay dhegeystayaal star five four four hash waqtigaada waa haysataa dhegeystayaal maxaa sugaysaa la jaanqaad oo la soco dhegeystayaal maryamay qaadka telefoonada iyo dhegeystayaasha halo wista f m
halo
dhegeysta waan kusoo dhaweynayaa magacaaga
waa cabdi xaamid aadan mandheeranood raamo gooni ahaan qoodigaaja waa tahay barnaamijka waad la socotaa ayaan filayaa aragtidaada
barnaamijku aad baan uga socdaa mhm
markaan guri galo mhm
waxaa laga hadlaan u malaynaa mas-uuliyiinta lasoo doortay wixii waxqabashadeedu yaa laga hadlayaa maxaa isbedelay tan iyo markii dalka laga bilaabay in awoodda gacanteennana la geliyo gacanta dadka la geliyo ay- dadka aan soo dooranay la geliyo oon dowladda dhexe laga soo wareejiyey ayaan ka hadlaynaa
walaashay dadka aan soo dooranay oo oo dhulka ee, waxaa waaye boqolkiiba sagaashan meesha aan kasoo hadla waxaa waaye waa mandheranood Mhm.
ee, dadka aan soo dooranay boqolkiiba sagaashan horta dhinaca nabadgelyo nabadgelyada aad iyo aad bay horta ay loo fogeen mhm
midda faa'iidada ah oo koowaad adduunku waxaa waaye nabad haddaysan haysanin ee, waxaa waaye dhibaad qabtaa mhm
nabadgelyo nabadgelyo caadi aan helnay nabad baan nabad caadi ilaahay baan nasi laakiin ayagana waa ku naadinaynaa haye
mideeda kale mhm waxqabasho waxqabasho da- dalka marka la yidhaahdo mhm
ee, waxqabasho waxay wax ka qabteen ee, is- maxaa la dhahay isfaalaha Mhm.
ee, way waa dhifeen ee, ilaahay waa ku roon yahaye ee, waxyaala oo maaragtay cabdi xamud cabdi cabdi xamudow
aabo waxaad dhalilaysa ma laha miya len wax walba in laisku jaangooyo waayo waa inaad dhahdaa waxan bay dowladda qabatay waxna may qabanin kawntiyada waxan bay qabatay waxna may qabanin laakiin hal meel ha loo taagnanahay dhihin amniga kumaba shaqalaba kawntiga horta haddaad ogeen teeda kalena ii sheeg bal wadada wadada wax ma lagaaga qabtay meesha Man- Mandera north wadadooyinka wax ma laga qabtay iskuuladii pre waa kuwa e c d da caruurtaada yareera ismahelan school tee- tayada seedaay lacagta sidee kusoo gasha see waayo magaalada ma- ma- magaalo burwaaqaysan baa ma la dareemaya lacagta in ay markaasi magaalada ku dhex jirto adiga markaasi kawnti ahaan mandheer ahaan inay dareemaysaan lacagtii reer mandheera inaad haysataan
waan ku fahmay horta boqol kuna sagaashan wa- waa mahadsan tahay admi wanaagsan baa sii keentay marka aan soo koobo ee, dadka aan soo dooranay ee, wax wadooyinki waxaa waaye meel aan baabuur maraa ma laha ee, ilaahay waa kuu roon yahay jidka jidka aad iyo aad baa- ee, dadka aan maalin wal baabuur wuu la gudoomayaa ee, biyo ayaa xaaqay waktiyaal ee sanadyo caarna ayaa jiri ee, meel aan baabuur maraa ma laha ee, midda koowaad ee, ama mc ahaaba ama md ahaaba xilliga aan dooranay aa noogu dambeysay ee, telefoon hataad u dirta kaama qabtaan ee, ilaahay waa kuu roon yahay
waata dhegeystayaal warkii tobankii barqnimo ee la gaaray uu ku mahadsan yahay dhegeystahaasi cabdi xaamud marka lasoo beegsan ayaan leeyahay dhegeystahaasi dhegeystayaal u diyaargaro warkii tobankii barqnimo iyo faadma laki oo markaas inoo soo jeedin doonto dhegeystayaal laakiin adiga mawjada iska weecin waan isku soo laaban doona fursad fara badan ayniin siin doona dhegeystayaal si aragtidiina fikirkiina aad oga dhiibataan bal kaawntyada kala duwan aad ku kala sugantihiin waxyaalaha isbedelay tan iyo defulationka labada kun saddex iyo tobanka ilaa iyo labada kun koob iyo labatanka iminkana aan ku guda jira dhegeystayaal wax wanaagsan la qabtay iyo wax markaasi qabyo ah iyo wax markaasi aan la taabaninba ayaa markaasi isku barbardhigi doontaan ha iga dheeraanina ha iga fogaanina faadimo warkeeda ma u baahan tahay dhegeystayaal telefoon casri ah waa telefoon shirkadda safaricom ee ku keentay dhegeystayaal waana telefoonka markaasi ah union rey safaricom dhegeystayaal maanta way ka faa'iidsa fursadda safaricom ee ku keentay dhegeystayaal shirkadda safaricom waxay ku leedahay telefoonka waxaad ka heli kartaa shabakadda masako dot com dukaanka shirkadda safaricom ee dhammaan dukaamada lagu iibiyo teleefoonadan waa fursad markaasi in badan aad ku taami jirtan ka heli jirto telefoonkan waxaa markaasi kaa saacidayaa inaad wax bale- wax waliba aad kala socon karto kana heli karto sida waxaa ka mid ah inaad ku baari karto wax waliba aad jecleed oo markaasi waqti fara badan ay kaa xadid- ee kaa xadiday laakiin waxaa ka baari kartaa eraya aad markaasi kugu cakray xitaa soomaali hadda aad af soomaali xitaa hadday tahay ama erey soomaali hadduu yahay waad kaga baari kartaa waxaa sidoo kale ka samayn kartaa inaad gurigaada adigoo joog kaga soo shaqayn kartaa halkaasi waxyaala fara badan kaga soo samayn kartaa adigoo gurigaada joogo oo markaasi shaqada halka ka soo shaqa lagule sababta la xariira cudurka safarka covid sagaal iyo toban howlo fara badan howlo fara badan ayuu fududeeyay telefoonkaasi casriga ee new rey safaricom waxaa sidoo kale u isticmaali kartaa qaraarada googolka sawirada iyo waxyaalo fara badan oo qurux badan waxaana markaas anagana ku leenahay ka faaidsa saaxiib waqtigaada la joogaa waqtiga markaasi aad howlahaada ku fududan jirtay ama ku fududan lahayd ayaa la joogaa waxaana markaasi kaga soo qayb qaadan kara qeybo online ah qeybta onlineka iyo qeybta markaasi dukaanka aad ku booqan karta dhegeysta telefoonka waa telefoon- waa telefoon markaasi qiimo jaban waa telefoon markaasi lagaa doonaya marka hore inaad iskaga bixiso shan boqol oo horumarisa halka labaatan shilin maalin waliba aad iskaga bixin kartaa haddii maalintii aa weyso waxaa ku bixin kartaa is- isbuuci waxaa sidoo kale ku bixin kartaa bishii adiga iyo weliba kanaankaada iyo tabartaada intay tahay dhegeysa aad ku bixin karto dhegeysa waana telefoon markaasi aad ku laafiyon karto kuna xaragoon karto markaasi dad qaar oo aad wanaha aad jari karto oo lagu dhihi jiray telefoon adoo telefoon la-aan horta maxaabad ila hadlaysa maxaad iisoo fiirinsa hadii lagu dhihi jiray telefoonka waad haysataa gacanta waad ku dhigan kartaa maanta wala waxaa inaad ku xarakootaa adigoo wadada socoto adeega markaad soo dooneyso ama aad markaasi suuq loogu soo diro hooyo markaa suuqa kuusoo dirto mise qaraabada suuqa ay kuusoo diraan waxaa ku leeyahay saaxib waa inaad markaasi aad aad isku qurqurxisa oo markaasi isa dhalaalisaa telefoonka adiga la kala garan waaya oo la dhahaa war gabadh maxay saa ugu dhalaalaysa ilaa adiga maaha telefoonka dhegta kuu saarin waay waana telefoon tayo wanaagsan waa telefoon wuxuu la mid yahay kan iphoneka hadda u dambeeyey wato ama telefoonka hadda maryamo ee wadato ayuu la mid yahay telefoonkan casriga waxaan ku dhahay haddii wadada aa wada- aad wada martaan adiga aniga iyo maryamo waxaa la fiirin keliya telefoonkaada ah ee labaatan labaatan shin maalin walba aad iskaga bixiso oo telefoonka ah newrey safaricom haddaba ha isciilin ha iskurbeynin saaxiib telefoonka soo qabso waa midda ugu wanaagsan telefoonka waxaan ku leeyahay ciilka ciil badan wuxuu- alla waa ciil tire ciil tire telefoon badan oo ciil tire la yidhaahdo dad badan oo meel- waxaa waan sheegi lahaa laakiin maryamo ay fiirinaysaa waan ka laabanaya laakiin ani waxaan ku leeyahay telefoonka soo qabso oo saaxiib waana telefoon markaasi kugu habboon haddaba maanta tag dukaanka kugu dhaway safaricom si aad u hesho telefoon casri ah kugu habboon telefoontaadiisa tayadiisa wax waliba markaasi ay kaa saxda dhegeysan aan dib ugu soo laabana barnaamijka dhegeystayaal ee gebagabadii ayaan soo gaarnay oo waxaa markaasi inoo soo hartay ilaa iyo laba iyo toban daqiiqa si markaasi barnaamijkan usoo gabagabayna dhegeysta diiradana ku saarayna aan diiradda saakay ku saaraynay arrimaha dowlad wadaajinta iyo weliba arrimaha markaasi sharing resources loo yaqaana dhegeysta ama- ama resource sharing arrimaha dowladda dhegeystayaal iyo waxaa lii markaasi u dambeeyey ee dowladda u qabsoomay ee kawntiyada ama ismaamulada kawntiyada dhanka horumarinta dhanka markaasi isku jaango maxaa la qabtay maxaa kuu baxay maxaa ku ifay maxaa markaasi isbedelada markaasi aad dareemi kartaa maxaa nashaad oo kusoo galay dhegeystayaal waa sida markaasi adiga fikirkaada aragtidaada aad ku qeexi karto adiga ilaa magaalada ku sugan adigaa noo- nooga dambeeyey mandheera adigaa wajaro nooga dambeeyey adigaa gaarisa nooga dambeeyey adigaa siolo nooga dambeeyey mombaaso sidoo kale waad qaadan kartaa tana river sidoo kale meesha ka marra dhanka haddii aad meel walba aad ku sugan tahay idaacadda star f m ay kusoo gaarayso bal dhaqdhaqaaqee jawiga jawiga guud isku barbardhig iskuna fiiri waxa kuu baxayo waxa markaasi aad ka akhrisan karto ayaa markaasi inala wadaagi kartaa dhegeysan in badan oo aan soo qaadan tusaalooyin ee iyo weliba lacagaha markaasi countigaada ku baxayo oo lacag aad u tiro badan maantana haddaad ogeenna saaka ayaa markaasi ogatay ama ogaatay in aad ogaatay lacagta qarashaadka faraha badan ee ku baxay countigaada dhanka horumarka dhanka dhegeystayaal bilicda magaalada iyo sidoo kale dhanka caafimaadka iskuullada pre education loo yaqaano primary dhegeystayaal ee e c d da ah ma- ee markaasi countiga dusha ay saaratay iyo dhanka wadooyinka dhanka arrimaha markaasi basi- waxaa loo yaqaana basic needs waxyaala markaasi daruuriga loo baahan yahay countida markaasi inay kaafiso shaafiso dhammaan ismaamulada iyo lacagta markaasi loo qondiyo wadada saxda ah in lagu maareeyo iyadoo loo fiirinayo dadka qandaraasyada mishaaraadka iyo gunooyinka waxyaalaha qaar loo bixinayo markii laisku barbardhigo in ay kaalin weyn ka qaadato countigaada haddaba countiga ay ku sugan tahay waana sidee xaaladda maryamo aha een dhegeystaha xiga halo star f m wacalaykum salaam waraxma dhegeysta codkaaga sare u qaad magacaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxma dhegeysta ku soo dhaweynayaa magacaaga Magaciisu aadan qoriyo gaaritan kaa soo walaalo aadan qoriyo barnaamijka waad la socotaa ayaan filayaa si fiican baa noola socda walaalo haye aragtidaada qodobka dooda horta arrinta laba baan u kala qaadi lahaa aha
horta dowladda sare nafteeda dhaliil baan uga jeedinayaa haye
xusuuskii loogu talagalay hal mar ma soo release garay in yar in yar usoo release garaynaya haye
tan countigana nafteena eedana waa dad qabiil lagu doortay oo sidii la rabay wax ma qabanayaan waa tahay haddii dhaliil yar aad usoo jee- dad- usoo jeesay dad baa gurumada taagan oo annagana la macaarabaya leh mhm
haddii gabana dadkii talaada xisaabtami lahaa meel adkamatmalo meel kasta askar buu ku jaadiye waa tahay hase ahaatee lama xumo waxyar un baa laga faa'iideeyey isdawil hore hadda saddexda county dadka ka shaqeeya soomaalida afar kun ama shan kun ama lix kun way gaarayaan haye dawil inta lama lama haysanin mhm
hase ahaatee laakiin lacagta maanta la soo dhiibay saddexda county loo soo dhiibay mhm haddii nairobi laga soo bilaabo kun kun shilin ilaa mandera la dhigo dhulka la dhigo dhulku ma istaagaysa lacag unbaad ku istaaga intaa soo bilyan waayo haye hadda ahaatee nimankii horta mada joogaanba magaalooyinka mada joogaanba waa tahay een maxaa kuu muuqdaa sidee u muuqataa bilicda magaalada maxaa iska bedelay tan iyo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ilaa ilaa sanadkan ee hadda ku jirna ee labada kun iyo labaatan iyo kowga maxaa kuu muuqda isbedel noocee ayaad arkaysaa adiga haddii aad indhaha kale furtid ood eegtid waayo labada kun iyo saddex iyo tobanka meesha uu taagnaa ismaamulka gaarisa ma taagnaanayo maxaa wax laga bedelay
saddex horta waan ku yidhi horta waxaan ku yidhi shaqaalaynta waa aad baa lagu reystaa arrinta shaqaalaha haye bilicda magaalada bilicda magaalada walaalo haddii runta lasu sheega magaalada meel kasta kalbadyaalkii shaafuga iyo qashinkii baa sidii uga soo jeedaa mhm biyo la-aan waa kana webiga inta noo jira ayaa oor loogu dhamaanaya inta yar magaalada central gamogi hadda wax yar baa saa uga baxda hataa two kilomitr haddaad gaarto biyo ma laha waa tahay waxaad leedahay dowlad wadaajinta waxaad ka faa'iideen shaqo abuur um keliya wax kaloo ay qabato ma jirto abuur baan ka faaidaysanay dawladda way isticmaal lahayd laakiin dad jeclaysi ayaa wax looga qaban layahay Mhm.
ninkii professional ahaa banaanka u joogaa nin oo form four leavers oo maanta waxaa jirta n c d t ka ah oo labaatan ama shan waa kii tahay professionalka ahana banaanka u joogaa waa tahay taas unba cid hoga arrintu waa dad jeclaysi iyo qabiil
waa tahay aada mahadsan dhegeystaasi waa aadan qoryow gaariso inaga soo wacay arrintaas baan ku keenayaa dee waxaa loo kala qaaday kenyaanka Ah.
afartan iyo toddobada milyan ee kenyaanka ayaa waxa u kala qaaday een, siyaasi aan aan- falanqeeyo caan ah oo falanqeeya dhaqaalaha dalka oo lagu magacaabo reginal karzutu waxa u kala qaaday boqolkiiba toddobaatan kenyaanka in ay kasoo jeedaan een, labaatan iyo saddex dhibic sideed milyan dalka dhanka iyo miyiga waxaa soo oo ay ka yar yihiin afartan iyo laba sano af- labaatan iyo afar sano dhanka kale shan iyo toban milyan ayaa waxaa la leeyahay is- een, iskuul ama dugsi sare way aadeen mise may aadin haddii ay aadeenna may dhammaynin ayn yuusufow dhanka kale waxaa soo hartay labaatan iyo kowga kale ee soo haray eh, milyan waxaa la leeyahay waxay qaateen shahaadada primariga ama shahaadiga dugsiga sare ayay qaateen marka kenyaanka waad qiyaasi kartaa inta akhrisatay iyo inta aanan akhrisanin boqolkiiba toddobaatan dadka kenyaanka ahi ma akhrisanin ayaa la leeyahay waa dad reer baadiye ah oo dadkaasina waxay ka yar yihiin een, waxaa loo kala qaaday inay ka yar yihiin labaatan iyo afar ayaa loo kala qaaday marka waad dareemi kartaa isla xisaabtanka meesha ay ka qaldan tahay meesha ay wax ka qaldan yihiin marka isla xisaabtanka Marka, Cali, dadka may ismaamulka- akhrisanin.
ahaa ismaamulka la yiraahdo gobolka waqooyi bari waa anaga dadka soomaalida waxaana la yiraahdaa waa dadka wax maqla wax ma qoraan Aad iyo kaliya waxa aan maqalno unbaan ku dhaqanaa marka Aad iyo aad.
dadkaasi waxay danta ku qasbaysaa in loo faahfaahiyo in loo sheego walow hadda ay arrintii taasi ka gedisan tahay dhegeystayaasha ayaan kusii soconaynaa halo wista f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma dhegeystoon kusoo dhaweynaya magacaaga ducaalo ducaalo soo noqday ducaale mar labaad oon kusoo dhaweynaya haya aragtidaada maxaa waaye horta saddexda koonti oo north eastern markii la dhaho mhm
gaaris wax ka xun male haye maxaad u tiri maxaa yeelay ragga waa lala xisaabtama oo waa la buraarujiyaa marka haddii waxa makoose ay leeyihin loo sheeg waxa uu qaban lahaa hadda gobani dhaar wajeer laga qaaday wiilka ninka hadda lasoo gelin luquma waay oo hadda waxqabadkiisa waa aragnay haye waa tahay dhegeystahaasi waan ka xumahay dhanka iyo qodka telefoonka ayaa ka heliyey dib usoo beegsa ayaa layahay qaybna ka noqo barnaamijka guntii gunaanadkii barnaamijka ayaan kusii saqaynaa dhegeystaha qadka ku jiraan siinaya halow star f m dhegeystoon kusoo dhaweynaya magacaaga ambiyar amoo barnaamijku aad la socotaa ayaan filayaa aragtidaada qodobka dooda
walahi waxaa jira waxyaalo badan oo qabsoomin oo jiraan waxyaalaha weli qabsoomin oo jira haye wax qabsoomay maxay tahay waxaan qabsoominna maxay yihiin haddii aad kala qaado
waxaa qabsoomeen waxaa waaye dhalinyarada horta in shaqo abuur loo sameeyo oo meelo ay farsamo ku bar- ku bartaan loo sameeyo aha
marka waxaa waaye marka dhanka isbitaalka xaggeeda laga liidin biyo fara badan oo iska socdo oo ma jiri jirin awal hore oo waa tahay oo biilaan aan ahaan jira dhulka mhm
marka waxyaalo badan waa laga faa'iido wax yar- yaro dhibi loo jira waa tahay waad mahadsan tahay waxay leedahay dhegeystahaas yuusufow Mhm.
dhanna waa la faa'iiday dhanna lama faa'idin dhanka isbitaalka haddii aan dhegeystahaasi Hello, ansax halow star f m halow dhegeyste السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة magacaaga halka inaga soo wicaysid وعارة حسن شريفة xasan shariif barnaamijka een, halkeed kala socotaa ood inaga soo wicaysaa لباهلو وانقلص هذا haye aragtidaada qodobka dooda
أركي حاوي هرتو لما توين بأن استا أنت أنت أنا معطي Mhm.
مركا مع كسر ودن كأنه يب
waa tahay dhegeystahaasi qadka telefoonka maryamo intaanan us- aan usii dhaadhicin dabcan aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal dhegeysto dambeeye ma gaaro doqoni calaf ma leh weligaa ma maqashay haddii aad maqli jirtay waa maqal maanta ilaa waxaa shirkadda safaricom ku siisay ee dabcan waxyaala markaasi aad u wanaagsan oo noloshaada aad ku kabi karayso aad ku kabi karta dhanka wicitaanka lacag baran ama qarashaad fara badan markaas aad kaaga bixin ama kaaga baahneen waxaana markaas shirkadda safaricom ee kulada maanta baqraac star four four four haasham xidig afar afar afar gees kadibna waxaana halkaas kala sii socon kartaa waxyaalihii ugu wanaagsanaa ee aad ku hadli karto dhegeystayaal shirkadda safaricom waxay ku leedahay maanta labaatan shin aan ku siinay kuna hadal sidoo kalena waxaad ku hadli kartaa lacag gaaraysa ilaa iyo ama daqiiqad gaaraysa lixdan daqiiqa dhegeysta waana hal saac ayaa ku daruurimin kartaa kuna hadli kartaa kuna shokaasan kartaa boxkana kusoo gelin kartaa gabadha haddii markaas gabar ay in badan kugu adkeysay cambooga waday ama qudaar waday aad arki jirtay maalinta labaatan shin oo kaar usoo gashee saaxib dhaxda u xiro naadayse waa ha ayaato ilaa ninkan waa caadi maahan hal saac buu abaa ila hadlaya maxaa bismillah waan ka qayli wiilka hal saac oo kula hadlay ilaa waa gabadha waa mis- ma- ma- waa gabar maskiimada ninkana wuxuu ka faa'iidaysanaa fursadda safaricom ay siisay labaatanka shilin ee kaar ku gashanaa hal saac marka hal saac ka badanna mala hadli karo walaadi waan sii socdaa shaqaan sii gelaa dee oo meel u socdo malaha ogow meel uu u socdo ilaahay uunta ma leh wuxuu ka faa'iidsanaa shirkadda safaricom labaatanka shin ay siisay laakiin waa shay muhiim ah waxyaala fara badan kaa bixi lahaa waa iminkan waa inaa markaas anigana aan ku baraarujiyo oo adiga sidoo kale gabadhay ama ha sugin in markaas wiilka uu ku shakaasaada nafsadaada labaatan shiro kaar gashee dondoonso wiilka geesaha ka dadaar waa si lagaa doonayo inkastoo gabdhaha looga baran laakiin waa shay muhiim ah aheelada qaraabada qoyska wax waliba aad jeceshahay waad kala hadli kartaa waana kula sheekeysan kartaa waana safaricom star four four hash qaybta markaasi tuunikiiba dhegeystayaal labaatan shilin twenty minute rally hada waa 20 bob with one hour ama 60 minute ayay ku hadli kartaa dhegeystayaal 20 minutes rally hada waa 20 dhegeystayaal bob waa labaatan shilin waxaana ku hadli kartaa hal saac oo kool ah ama wicitaan ah oo markaasi kaa go-aynin si wanaagsan baa sheekada kugu soconaysa saaxiib kaftan iyo ciyaar waxaa rabto ku samaysan kartaa barkintaa dheeraysanaysaa ma aha wixii inta labaatanka shin safarka aad gashata afar laba daqiiqa saddex daqiiqa hadaa ku hashadhayso ma iga go-daa way iga go'i doontaa Wa- waxaa sheekadaas tan way kuu qoraysaa afartan iyo laba konton iyo laba lix ama waxaa la jira eh, konton iyo toddoba konton iyo sideed markay marayso sheekada saaxiib soo gebagabee aa aa jooji jooji jooji waxaa leedahay Eh, walaalahi haddii waan soo qaban doonaa sheeke macana waad ii wadaa insha allah waan kusoo qaban berri haddana saaxiib sheekada meesha kasii bilaab waa howl wanaagsanba saaxiib safarka wax wanaagsan bay inoo keentay aniga waxaa laga yaaba xalay inaan ku hadlay marya waxaa laga yaa saaka inay ku hadlaysay saaka horta iyadoo banaanka taagan baan arkay aad u hadlayso waxay mu- intuu maxay ku hadlayso tony kiwa iyo labaatanka shilin maxaan ka aqaanaa ma fahmi karo laakiin waan weydiin hadhow markaan barnaamijka ka baxo laakiin adigna sidoo kale waa fursad markaasi aad u wanaagsan oo aad kaga qayb qaadan karto staff of ohash ama xidig afar afar afar afar gees kadibna lamba zero kusii dhufo haddii zero ay kuusoo bixi wayso waxaad ku dhufataa dhegeystayaal qaybta markaasi two mi- eh, two by two minutes dhegeystayaal si aad wax badan macluumaad fara badan aad u hesho dhegeystayaal maanta aan ka faa'iidaysana shirkadda waxyaalaha wanaagsan ee inoo keentay dhammaanteen qadka telefoonada iyo dhegeystayaasha dhanka wicitaanada iyo weliba barnaamijka arrimaha saaka aan dowlad wadajinta ama devolution aan kaga hadlayna dhegeystayaal iyo weliba kaawntyada isbedelada markaasi lagu lagu tilabsan laguna dhaqaaqay dhegeystayaal iyo weliba waxaana markaasi kawntyada markaasi u qabsoomay tobankii sano ee u dambeeyey ee wayar ama hal sano ay ka hartay maryamo
waa tahay dhegeystahaasi dhegeystaha xiga halo star f m
halo dhegeysta waan kusoo dhaweynayaa magacaaga
soomanoo jooga degmada balanbada soomane balanbalaa barnaamijku waad la socotaa ayaan filayaa si wanaagsan haye aragtidaada qodobka dooda horta ani waxaa bandhihi lahaaba haddii hadda ra'yigayga la dhegaysanayo Mhm.
ismaamulka waxa waa la celin lahay oo dowladda dhaxal u celin lahaa waa tahay maxaa u tiri
wuxuu soo kordhiyey iska daya dhib buu noo keenay haye
waryaa soomanow soomanow waan is soomanow waan isaqaanaa ogow hee waryaa tartiib
maaya tartiib ma taalo hee
runtaan sheegaynaa marka meesha horumar badan waryaa hadda maj- markaas de majaaliyaa ujeeda markaas majaaliya majaaliyaa ujeeda markaas
majaaliye majaaliye Hee,
meesha reeta waa annaga biyo ma hayno
aad iyo aad caafimaadkii waa eber aad iyo aad oo waddo maha sheegin Ehe, marka wuxuu soo kordhiyey muxuu yahay marka aad iyo aad marka anigu waxaan dhigaa dawladda dhexaa lagu celiy wuxuu soo kordhiyey ma jiro qabiil iyo reer fulaan iyo reer fulaan iyo siyaasaddan kow doomiyo la hadal hayo iyo horumar la-aan iyo dadka ummadda farmishay ku dhamaatay aad iyo aad ruuxii isaga oo islaam ku tabcalay mayka xagga farmisha aad Ehe,
marka meeshan horumar ma yaalo ana waxaan dhihi lahaa dawladda dhexaa lagu celiy maamulka waa tahay soomane aad baad umaadsantaa saaxiib waa ku salaamnay dhegeystaha ugu dambe maryamo haddaan siino halo star f m halo star f m waa tahay waan ka dhegeystahaasi waxaan xumahay umalaya dhegeystahaasi.
qadkii inuu ku raagay laakiin kan kale halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma walaalan kusoo dhaweynaya Maria, waa xuseen dhimilo madheero jooga xuseen dhimbil barnaamijka kusoo dhawow ayaan kuleeyahay aragtidaada maryan waa ku dhawahay horta ilaahay marka laga baqo waa la ogyahay sidaan ahaan jiray een, toban sano ka hor Mhm.
oo waddanku ahaa oo saddexda koonti ay ahaayeen marka madheero laga soo qaado Mhm.
lacag toban bilyan ah aha iyo intaasoo milyan baa hadda la sheegay inay ku baxayso bajetka een, een, halkii marba aha maxaa leeyahay sanadkii ha
een, lacagtaas waxay qaatay ama ama shaqaale ha qaato ama dhul ha lagu dhiso ama ama ha lagu dhiso isbitaal ama ha lagu dhiso wado ama ha lagu dhiso een, ceelal ama waxaad cunay waa un countiga dadka u dhashay haye hadda lagu kala badsadee haye tobankaa bilyan waxaa cunay dadkii countiga u dhashay oo reer madheeraa cunay haye hadda kala badsadeene aha taas faa'iido soo maaha waa sidaa yaa waa maamul xitaa hada musuqmaasuqo musuqmaasuqa ninka qaatay waa nin oo wadanka u dhashay ee, maamulkii oo reer madheera ah waa tahay horta sidaa loo fahma marka hore lacagtaa tobanka bilyana in anagu qaadanay hadda aan kala basan cidaan doonaa kan waa tahay waxaad leedahay marka da- mar- oo waqtigay dowladda haddii dowladda dhex ku bixi lahayd khasaare bay noo ahaan lahayd balse hadda dadkeeni lacagta oo maamulka ahaan lahayd oo lacag sida waxaan lahayd tobankaa bilyan maana aragnaynba Mhm.
sidi doon ha loo cunay anagii baa cunay oo haddii doonin ha jeefka ha kula sug Hay- horta ha loo galo waa tahay xuseenow maxaa iska bedelay mandheero tan iyo markii la bilaabay madheero waa lafta hadda wadadii lafti keliya haddaan kuu soo qaato oo markii roob yimaado la kala xiri jiray oo ilmo iyo hooyadood ilmo yaroo naaska lugaya ay ka xirnaan jirtay waa aragtay labada bridge oo loo dhisay waa aragtay baryan adiga Mhm.
wadooyinka waa aragtay Mhm.
isbitaalka markaad tagto guryaha la dhisay iyo biyaha socda waa aragtay haye Een, inkastoo dawadu yar tahay laakiin guryo qurxa badan oo aad u qurux badan la dhisay waa aragtay adigaabaa markhaati iga ah waa tahay Een, laakiin marka run loo sheego lacagtii sidii loo rabay wax looguma gadan waa tahay balse waa la qabtay ayaad leedahay balse waxbaa la qabtay hadda hadday ahaan lahayd labaatan sano kahor soddon sano kahor haddaan bilaabi lahayn maanta waxaan taagnaan lahay meel sare waa tahay marka sidii ninka u sheegay uu yidhi markii doo xornimo la qaatay baan ku bilaabi lahay waa runtiis ninkaasi wasiirkaas haye Eh, waxbaa la qabtay waxaa waa la qaban doonaa insha allah waxna waa lagu gaboodkalay oo lama qaban marka lacagta guri xaaqaysa dhulka ilaa iyo ninka countiga u shaqeeya u sarreeya shaqaalo badan baa la helay mushaar baa la qaatay wax waa la qabtay laakiin runtiisii ahayd loogama loogama gaban wax loogama gaban dadkii lacagtii looma sheegin meesha ku baxday meesha ka bilaabatay intaasa halkaa ku bixinay dad la xisaabtamo oo oo la xisaabtamo countiga iyo dadkii lacagta hayay lama hayo in lacagta aan annaga leena noo soo gashay oo aan leenahaba laguma xisaabtamo lama looga aad baad mahadsantahay xuseen dambilow waa tahay uu mahadsan yahay Een, waa tahay bal dhegeystayaasha aad bay u mahadsan yihiin sida quruxda badan ee barnaamijka ula socdaan ee fikirkooda aragtida uga dhiibanayaan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan waa mahadsantihiin barnaamijka oo markaas inoo soo ga- eh, soo- inoo soo bilowday mar- maryana inoo soo eh, dabcan noo soo gabagabayn doontaa dhegeysta laakiin way ku mahadsan yihiin asxaabta sida dhegeysi markaas barnaamijka inoo daafara sida xasan daahir oo gaarsan naga soo wacay ducaalo baasa naga soo wacay sulka axmed cali dhanka raamu Eh, iyo weliba Xab- waa cabdi xaamud oo asagana naga soo wacay dhankaasi mandera north iyo cabdi qoryow gaarisa ambiye gaari raamo iyo sidoo kale xasan shariif balaanbala dhanka libaaxlow inkastoo qadka telefoonka oo ka go-ay soomane balaanbala oo fikirkiisa ka dhibta oo asagana dhahayba waa in meesha laga qaado oo lagu- laga celiyoba waxa la yidhaahdo dhibulish ama dowlad wadaajin iyo dhegeysi markaas asagana fikirkiisa saliimka ah ka dhibtay u dambeeya ee xuseen dembel ee mandera dhammaan aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaal maryamo intaan mikrofoonkan kugu wareejin aan soo qabta mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal haddii in badan markaasi aad kurboon jirtay ciiloon jirtay oo sidoo kale ah, qof yacni aan markaas isku kalsooneen ahaan jirtay cille cille iska jeclaa iminka laakiin waxaan ku hayaa wax markaas kuu helin karo maxay tahay waxa kuu helin karo haddii markaas aad xiisayso dadaalada youtube dabcan dhanka youtube-ka shirkadda safaricom waxay ku leedahay anaga markaasi kuu fududnay oo ku siinay wax markaasi noloshaada aad ku madadaalin karto wax markaasi aad aad heli karto si fudud aad ku heli karto waana waxaa qaraacaysa star five four four hasha mixedig shan afar afar afar gees kadib lambarka koowaad kusii dhufo kala socod waxa- muxaadarooyinka diiniga ah qur-aanka xadiid- xadiidyada wax weliba adiga ku xiisiyo iyo weliba filimka xalay ku dhaafay ee ziwal ee u dambeeyay ee markaasi isnaahin soo galay kaasi oo haddii xasaa xalay uu ku dhaafay ama sheeke sheeke lagugu dhaafay saaka waa kala socon kartaa dhanka cunada haddii markaasi cunxumo ay ku hayso oo markaasi ninkaada xilli hore uu kaa soo baxayo kaa soo kallahayo adiga waxba siinin dhibaataa ku haysta ogoo dib iskugu laabo oo fikir waa inaa markaasi dhahdaa saaxiibay se wax ku barta aan wax ku fududeeyaa anigoo markaasi ka faa'idaysanayo waxaa leedahay waxaa markaasi ama u sheeg saaxiibta oo waxaa ku dhahdaa saaxiibay ord youtube-ka booqo oo baro sida markaasi loo hagaajiyo cunada markaasi ugu wanaagsan oo carafta badan salaadii haddaa aragta inuu ninkaa kaa soo kallaha habeenkan uu ku leeyahay warnaha gaaska ay u kacsanay sheekadaasi Mm-mm, ma loo baahna sheekh abudalxa wuxuu dhahay warkadaaya raggii waxaa ka soo baxeen calool dhuuban iyo sidoo kale lugo dhuudhuban baad u bixiseen ka yareeya saliidda iyo birismaaregeedana aad ka badaysaa mar weliba waxaa kugu daal waxaas adiga cunno wanaagsan ka nocnoc- kala nocnoc aad ku harin karto maanta waxaa ku leeyahay qaybta youtube-ka kaga baro waxyaalo wanaagsan sidoo kale dadka duqeyada waxaa leeyahay iyagana geerarada gabayada way kala socon karaan oo si dadka inay markaasi aad uga faa'iidayso inay howlahooda si wanaagsan ay maalintaasi ku dhammaystaan oo duqayu cariiri dareemin oo duqay markaasi uu cilcillo dareemin waa inaa markaasi ama dadaalada howlahaasi aad ku fudaataa oo sidoo kale wax weliba kala socotaa adigoo shirkada safaricom ay ku leedahay aniga free kugu sina waana star five four four hasha mixdig shan afar afar afar gees dhegeystayaal howsha way fududdahay howsha waxaa fududaysa shirkada safaricom sidoo kale haddii markaasi dhanka friga uu kaaga dhamaado waxaa aadi kartaa waxyaala fudud oo sida labaatan labaatan shilin soddon shilin konton shilin oo markaas youtube aad kaga daawan karto oo howshaada si wanaagsan aad kaga waran karto dhegeystayaal hadda cilaanka iyo isqurxinta sidoo kale meesha kama marno waa isqurxeedhe sida makabka loo marsado xitaa fururaha loo gudistay indhaha loo yaryaray slash maala indhaha waxyaaraha indhaha la tagtaago waxaas waxaan ku leeyahay maanta waqtigaad waa haysataa isqurxi ismuuji saaxib maryama gabagabadaan soo gaarnay waa tahay waad mahadsan tahay yuusuf barnaamijkeena ayaan halkaa kusoo xirayna aan uga hadlaynay dhanka iyo dowlad wadaajinta waxaa ka qabsoomay ismaamulada dalka ka dhisanaya afartan iyo toddobada ah maxaa isbedela ayaan ku falanqeynaynay barnaamijka dhegeystayaasha aynan la soo qayb qaatay dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin intaan barnaamijkan barnaamijkiisa xigo ku kulmi doono waa anigoo maryan tabano yuusuf oo sidaa idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo